diisuu ku khasbaya mashquul ku yahay nimaa raashinka iisoo kariya biyaha isoo dhaame dhahaya goormuu dadka dantiisa qabanaya maba qaban karaba nin firaaqa uhaya maaha dadka oo madax maba noqon karo laakiin fardan hadduu hadda madax noqdo xoog idinku qabsado iska adeeca waa sidaas wain ismaqlo is adeeca madaxdiina wax ka wax ka yeela wain ta'amara calaykum adinka madaxba ha idiin noqde cid waa tafacule ogow asaga iska noqde cidna kama dhigan madaxba ha idiin noqdo cabdun addoon addoonka xabashiir addoon ethoobiyaani xataa hadduu idin qabsado iska iska iska adeeca balaayad in warkaaga yeeli mayna in la yidhaha la qalaf qalafeeya halaag ka badan imaanayta anaba haddaan horta soomaalinahay xadiis iyo aayad ka soko waaba soo taabana khilaafka dhibkiisii duqi reerka madaxda ka ahaan jiray waa dhexdaas haddii laiska day lahaa halaagii dhacay ma dhaceen waxaa la yidhi ninkaani waana dhiban kaanaa ku dhacday oo xaggaasaana laku dhiba o xaggaana laku dhiba o meelana laku xiray hal hala tuuraa layidhi xabsi muxuu kaa taraa meeshii bil bishii nin la dili jiray maalintiiba kumanaana halbar la gembiyey hal hal ninaana laga eedseeganaya nimaa waame heble lagu dilay iyo halkaasaa lagu dilay laga eedseeganaya halaagaa dhacay kuwa kalea yimid oo awliye alla aan ahayn haddii haye la iska dhihi lahaa dhibkii dhacay hadda ogeyda haddii wixii dhacay ma dhaceen midba miduu sii haraatiyey mid annaga marka ilaaha yidhi iyo rasuulaa yidhi khilaafka dhibkiisa intaas ka soko waaba soo taabana balaayadiisa waa soo taabana haddaan midkood iska raaci lahayn ina daahir hadda ina macalideen haya haye haddii la iska dhihi lahaa diinta inuu wax u geysta boogiye halaagaa dadka hadda ku dhacaaya dadka halaagiisa qayba qayba baaqi noqon lakin isaga diintaan ogolen laisu dhiban kaarbadal ka soco waa sidaas leweya ka soco wainta amara calaykum madaxba ha idiin noqdo cabdun xabashiyun addoon ethoobiyaani xataa hadduu madax idiin noqdo oo hadda midkaasna in laysu dhigo waxay suuragal ku ahayn war madax noqo waxaaga iska hayso salaadanadaasaan tukanayno ilahay aan caabudayna iska kaada haddii la yeeli maaye shirkiaad ku jirtaan ule cibaadadii alluusan noo ogolayn laqaadku kaas meel laysuma dhiibi kara kaas cibaadadii nugu haystaa fa inahu shaniya man yaciish qofkii noolaado minkum adinka idinka mid ihi fasayaraa kaasi wuxuu arkaya ikhtilaafan iskhilaafid buu arkaya ikhtilaafkaas oo kaiiran fara badan khilaaf fara badan buu arkaya qofkii sii noolaada facalaykum laazima bisunati aniga sunadeed sunad wa sunat lkhulafaai khulafadii wadadeed dhabahoodiina qabsada sunadu waa dariiqi khulafadii alraashidiina hanuunsanaayeen khulafadii almahdiyiina ee ilaahay xaggiisa laga hanuuniyey almahdiyiina hanuunsana iyago mar kale ilahay hanuuniyey cadduu calayhaa sunada qaniina maa lama dhihin laba sunaa laisku cadfay marka calayhimaana lama dhihin waxaan calayhimaa loo dhahayn sunada khulafadu waa sunadii rasuulullahi moxamed dhabaha ay mareen raggaasi waa dhabihii rasuulullahi moxamed waxaad ma garanaysaa nabigu magaca uu bixiyey calaykum bisunati wa sunati lmuluki raashidiina ma dhihin madaxda hanuunsan ma dhihin alkhulafa isaga nabigu markuu joogay sala allahu alayhi wasalam abi bakar hadduu gobol u diro gobolkaas dadka waxu soo sheeg yidhahdo soo khaliifatu rasuulillahi la dhihi mayn nabigiiyo nool suu uga khaliifhaayo isagoo dhintana si markii nabiga adduunka tagana ka khaliif yahay saldanada waxaa madax ka ah nebi moxamed intay nimankaani joogaan islaamka hogaankiisuu nebi moxamed weeye markay nimankaani joogeen sababtoo a wixii nebigu amrayay amarkii nebigay fulinayaan wixii nebigu reebayay reebayaan wiila macnaha waxa weeyaan anigu aan soo joogay xigmad rag hore laga sheegay aheede waxa weeyaan hooyadiisa inta canaanatay wuxuu yihi adiga hooye haddaad dhimatay yaa i canaanayo waaba yaab nolol ii diiday haddaan dhintaan anaa ku canaananayay tiri wiilio oo see i canaananaysa iska daa waxaan ku dhihi jira iska daynaysaa tiri hooyo aal yara ma ahayn hoolyo ebera ma ahayn marka waxa weya nabigu markuu joogay wixii hala joojiya lahaabiy iyagii le hala joojiye ee wax cusub dadka ka jooji mayaan hal markuu joogay wuxuu amrayay dadka amrayaan ee wax cusub amrimayaan halidiin ma garata nimanku xilkii weli malsaldaladii nebi moxamed ahaya adduunkaaba ka tagee amarkii rasuulullahi moxameda shaqaynaya iyo nahyigiisiyaa shaqaynaya ee amar jeebkooda iyo nahyi jeebkooda ma shaqaynayo marka calayhima waxaa loo dha wa hal suna keliya calayhaa sunadaas halkaa xabo sunada ku dhega facaduu calayhaa sunada qabsada binawaajidi gaws dambeedyada ku qabsada micyahana waa la yidha lakin gaws dambeedka kasii fiican oo waxaa halkaa gawska dambe wixii lagu qabto in afka laga soo bixiyo ma sahlana laakin ilkaha hore waxaad ku qabato hadal haddaad maarta afka ka dhacayaan mogta wa waxa wey sunada wax gaws hore iyo gaws dambe midna lagu qabanayo maaha waa camalkii rasuulullahi maxamed sala allahu alayh wasalam uu samaynayey camalkuna waa shay macnaahe si raasikha camalka u haystaa loola jeedaa waa min baabi tamhiil lmacquuli bilmaxsuusi wax hilib iyo laf iyo wax muuqdo meeshaan gawskaa lagu qabanaya maaha macno waa aad sunada ugu dhaga waay yaa laydinka fujin wa iyaakum adinka iyo waxaan idin kala digayaa nabigu yihi wa muxdathaat lumuur umuurta kuweeda lasoo derisiyay adinkaan idin kala digaya fa ina kula muxdathatin wax walba oo diinta lagu soo cusboonaysiiyo aan kamid ahayn bidcatu bidcawa wakula bidcatin bidco walbaahibana dalaalatun dalaalo way wax kasta oo diinta lagu soo daro oo haddana diinta aan ka mid ahayna dalaalatu waxa weeye xadiidka caamkiisaa loo daynaya ereygan ugu dambeeya sidaas uu yahay aa loo daynaya oo aan xabad laga soo reebeyn laakiin ogow waxaad usuulka ku taqaanay ninkii yaqaan ku yaqaanay amaad ku arki doontaa qofku hadduu hadlo ama se balaaqadiiy labadaas isku isku iska agdhow yihiin balaaqa iyo usuul waxay ka midaysan yihiin qof hadduu erey yidhaahdo ereyga annaga ufasiri mayno warwarkaan muxuu kala jeeday saanuu kala jeedo saanuu warkaan yahay dhihi mayne awalan asagaa la weydiinaya maxaad ka wadaalaleya haddii asaga aysan suuroobi weyso in loo noqdo maxaad ereygan ka waday hadday suuroobi weydo waa dhiman karaa waana maqnaan karaahe warkii siyaan haynaa qofkii nalamana joogo ama waa dhintay luqada kasoo fiiri mayno munjid iyo qaamuus ka fiiri mayno ereygan macnihiisi ee marka hore intaan munjid iyo qaamuus laga fiirin isagii waa weyne aan weydiin lahayn soo ma ahan horta reerkuu yahaan lena isagu cidduu ka mid yahay isagu qabiil ma ahan ma muxadisiintu ninka ku jira ma suufiyaduu ku jira ma fuqahaduu ku jira ma bidcaduu ku jira horta ninku reerkuu ka tirsan yahay reerkiisa markaan garanno reerkaani eragaan maxay u yaqaaninaan lena marka hadduu bidca aha bidcadu eragaan maxay u taqaanaan lena hadduu suufiyana suufiyadu warkaan maxay u yaqaaninaan lena hadduu faqiih aha fuqahadu eragaan maxay u isticmaalaan lena waa kaasa marka hadda ereg inta aragtid munjid iyo qaamuus kasoo fiiri ku amar ku taagleyn le waa munjid iyo qaamuus ha ka fiirin awal isagaa la weydiin haddii isagii fasiro fasir haddii uusan fasirin isagii la waayo ama uu ka dhinta cidda isdilaaxiisa asaga iyo nimanka isku cidda yihiin oo isku dhaqanka yihiin oo isku shaqada yihiin curfiga soomaaliya waxaa lagu yaqaana annagoo soomaaliya oo aan ahayn kitaab ilahi iyo sunna midna la fiirinayn soomaalida isku dhaqan maaha ereygaa qoloba macnay u taqaana maalin waxaa dhacday gaari berigii oo dalka soomaaliya uu joogay ga gaariyaalkii xaggaas inta badan bas lama raaci jirin mahalka muxuu jiray gaari gaarigii korka laga rari jiray maxaa siisowgii la inta rarka lagu labeelay kor la saari mayne aa la iska seex seexan jiray muqdisha gaari inta laga raraya wuxuu usocdaa hargeysa soo socdaa dhowr qofaa saaran marka nin iyo naaga waxay isku qomeen war lugahaaga iga duway waa kaasa markaasuu ninkii imtixaana qori ilaahi sikiisa inaan qaska kugu dhifanayaa wiil dhibkii ka dhacay waaba loogaa gaarigii muddo dhan uu soco waayey in gaarigii la xiro oo haddii ala kuroo yahay dhib gaaraan iyaga dhama isku rafaadaan ay noqotay ilay eregaan qaska ninku wuxuu calooshaan kugu dhifanaya iyaduna waxay u taqaan qaska meesha dumarku ka kaadiyaan arbel ibtilada la arkay fiiri qaskan kaa garaacaya ereygii ninkuu yidhi ay macnaha waxa weeyaan iyaduna curfiyay u taqaan macnay u taqaan isna macnu u yaqaan bal ibtilada la arkay markaas in gaarigii la xiro oo nimankii la xiro waa waa dagaaleen mogta la isku xiro isku rafaadeen ay tagta ogow marka haddii la yidhaahdo ninkaa macnaha isdilaaxiisa la raaco macnu laha haddii gabadha macneed korkeeda la raaco sida u rabta la raacana macnu leeyahy marka ninku suu u wada hadday ogtahayna gabadhu siday uga xumaatay ugama xumaatee calooshan kugu dhifana dhib weyn ma yeelateen ee farjigaan kugu dhifana dhib noqotay maxaa farjiga kuu dira waay marka marka waxaad garataa haddii layska xukmo la yidhi ninkaan lafdigaan ha macnahaasuu leeyahy la yidhaahdo dhibaa ka imaanaya war xukumin aqwaano eregaan qofku adigu maxaad ka waday dheh haddii qofkii loola noqon waayena horta curfiga qoladaasa maanaa ree hargeysa maxay qas u yaqaanin hadii la dhib ma yimaadeen ogow ama ree banaadir ree banaadir maxay qaska u yaqaanin hadii la dhib ma yimaadeen mana mana waa la isfahmi lahaa lakin hadda waa la isfahmi waaye ogow way isfahmi waayeen dadkii marka waxaan ka rabaa lafla eregan bidcatuna meeshaan ku yaala nabiga ma soo weydiinan hadda mana weydiina nabiga ma dhahnaa nabiga maxaad ka wadaa na lama joogo ogow nabiga waa naga tegay day saa yeelaynaa mari curfu sharci muxuu ku nabiga waa shaaric ogow nabigu shaaricu ahaa curfu sha maxaa lagu yihaa bidcan lan luqada maaa nabigu luqawi ma ahayn nabigu luqawi ma ahayn nin luqawiya nabigu oo luqada wax laga weydiinaya ma ahayn sharcigaa wax laga weydiinaya luqada raggaana wax laga weydiiya abijahl iyo raggaasaa luqada wax laga weydiinaya ogo luqada carbeed nimanaa iska lahaa oo wax laga weydiinaya la weydiin maayo nimankaas maanta la weydiin maaye nabigu shaaricii weeye curfu sharci maxaa bidca lagu yihaha lan ma khala ma uxditha fi diini wakhaalafa la yidhaha wixii diinta lagu soo daro khilaafo unbaa fi curfi sharci bidca waxaa la yidhah wixii diinta lagu daro khilaafaay waana wax laga soo reeyi ma kula bidcatin dalaalto wixii diinta lagu soo daro oo diinta khilaafaya dalaal leewaa marka haddaad luqadii la aado ogow dhibaa imaanaya ogow eragaan nabigi nebi maxamedaa yidhi waana shaaric luqaha la aadin munjid iyo qaamuusa ka fiirin ee maxaad ka fiirinaysa war curfu sharci maxay ku tahay dheh markaasaad dabadgeli dii kale waa la lugu ayaa o taxakumaa imaanaya inaad nebiga ku amarku taaglayda aad imaan waa tira nebigu wixii ka dambeeyey oo dhan bidcuu ku sheegay saacadaana ka mid oo nebigu ma ogeyn diyaaraddaas cirka biibaydaa ka mid a matoorkaasaa ka gaariyaal gaariya gaariyaalkaa ka mid a matooradaa ka mid a kulligoodba dalaalatun weeye nebi maxamed waa ka dambeeyeene oo ad luq ahaan la aado wixii cusub oo dhan aad tira dhibaa imaanaya hala aadin wuxuu nebigu dalaal ku xukumay wixii waa nebigu shaaricii lee weeye wixii sharciga lagu soo daro oo aan ka mid ahayn saasaana sharciga bidca lagu yidhaha luqadana macno kale kule kusocotir abi najix waxaa laga wariyay cirbad ibn sariyata radi allahu taala canhu qaala nabigu waa laga wariyay wacadana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allah nawaaniyey mawcidata waana ayuu nawaaniyey waanadaasoo bariiqatan xeldheer waanadaasoo wajilat ay la cabsatay minhaa waanada darteed alquluuba qalbiyaalkii aan la cabsadeen oo wadarafad ay la ilmayday ama ay la hayrtay minhaa qalbiyaal waanada darteed alcuyuunu indhihii ay la ilmeeyeen faqulna markaas waxaan idhi yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisiiyow yahay kaanaha mawcidada bayada mawcidatu muwadicin midnaga sagootinaya waanadii wabayadoo ehe fa usina nabiga noo dardaaran ana wuxuu usiikum waxaan dardaarmaya bitaqwa allah ilahi cabsidiisii wa samci wa daacati as maqashaan iscadeedaan wa in taamara ta'amara calaykum madax ba ha idiin noqdo xoog ha idinku qabsado cabdun xabashiyun addoon xabashiya madaxda badan noqdeen fainahu shaniya man yaciish qofkii noolada minkum adinka idinka mid a fasayaraan wuxuu arki doonaa ikhtilaafan iskhilaafid buu arki doonaa ikhtilaafkaasoo katiiran fara badan waan aragne ee fa calaykum marka khilaafkaas yimaado waxaad laazimtaan bisunati aniga sunadayda iyo wa sunati lkhulafaa'i khulafadii waddadeeda laazima khulafadii araashidiina ee hanuunsanaayeen khulafadii almahdiyiina waa tawkiid ee macnaha hanuuninayeenna waa laga dhigaa in hanuunsanaayeen wey mar labaad ilaahay baa hanuuniyey nimankaas caduu calayha sunada qaniina binawaajidi si fiican u qabsada waay sunadaa si fiican u qabsada oo baan laydinkugu sheekeeyey dhalanteedii aan laydinkaga fujin waa inaan naqaani ogow haddaanan naqoon dhalanteedan aan lakaga fujine nimay ka sheegeen waxa weeye soomaalidu sheekaa lagu soo islaamiyey sheekaana diinta looga saaraya ninkaas waa soo dhaweey waa aadu loo gartay ogow adinka ka warran hadii la yidhi seefaana laku islaamiyey waxaan seefayna diintana lakagama saari karo ninkaasi haba faanaye nin xikmad sheegu u dhowya soomaalidu sahlan anta loo sheegay hayaha iskale diinta iska tegay diinta marka waxaa keenaya inay si sahlan uga tagaan marka hore aan la aqoona waa in la qabsadaa waa in la bartaa si lagu dhagaa haddii kale shaak haddii kale shaak shaaka inta ku timaada diinta lagu gaara marinaya wa iyaakum idinka iyo waxaan idin kala digaya nabigu yidhi wa muxdathaati lumuuri arrimaha kuwooda lasoo dirisiiyo diinta aan ka mid ahayn lagu cusboonaysiiyo ay kaa laga ditoonaada waa wax diinta lagu soo cusboonaysiinayo oo aan ka mid ahayn ee wixii ka mid ah lagu soo cusboonaysiiyo la diidi maayo laga digi maayo markaas waxay noqonaya bidca luqawiyahay taas noqonaysa fa ina kula muxdathatin wax walba oo lasoo darisiiyo oo diinta khilaafaya bidcatun bidca waay wixii diinta lagu soo daro cusboon oo diinta khilaafaya bidca weeya nabi maxamed leh sala allahu alayh wasalam wa kula bidcatina dalaalatun wixii bidca ahoo diinta lagu daraayo oo khilaafayaana dalaal weeyo naarta lagu tegaya fi riwaayatin wa kula dalaalatin fi naari riwaaya kala ku dartay haddii marka luqadii lala aado oo qaybsa qaybyaalkeedii oo dhan markaas lagu soo darana khasaara imaanayda asagana aada u faahfaahiyo shantii qaybooda bidca laheed uu sheegay shanta qaybooda bidca leedahay aad meesha ugu shaxanta ka fiiri oo wa bidca luqawiyaha ogo bidca luqawiyaha aa qaybsanta ee bidca sharciyahay ma qaybsante waa wax xunoo diinta lagu daray wa rawahu tirmidiy rawahu abu daawud tirmidiya weriye waqala wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiixun taasicu walcishruun xadiidka labaatan iyo sagaalaad marwiyon can muaad can mucaadi bni jabalin ninka mucaad la yidhaha baa laga wariyey ina jabala radia allahu tacaala canhu qaala inuu mucaad yidhi baa laga wariyey qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisii waakbirnii waxaad ii sheegtaa bicamalin camal ii sheeg camalkoo yudkhilunii igelinaya aljannata janno igelinaya wayubaacidunii igana dheeraynaya min annaari naarta iga dheeraynaya nebi oo camalkaas ii sheeg baan idhi buu yidhi qaala nebigu markaasu wuxuu yidhi laqad sa'alta mucaadow waad weydiisay can cadiimin arrin weyn baad weydiisay camalkaasi camal yar ma ahan wa innahu camalkaa cadiimkaahi la yasiirun mid fudud weeye isagoo weyn buu fudud yahay calaa man qof buu u fudud yahay yasarahu llaahu yasarahu camalka uu fududeeya allahu ilaahay calayhi manka dushiisa qofkii ilaahay u fududeeye waa u fudud yahay waase camal weyn oo qaaliya haddaa laguu sheegaya hoo abudi wa tuqiimu salaata salaadii baad oogeysaa oo xuquuqdeeda u dhammaystiri wa tu'ti zakaata zakadii baad bixinaysaa wa tasuumu ramadaana bisha ramadaan waad soomi wa taxuju lbeyta beytkii baad u qasdaysaa kacbadii baad camalkii gaarka ahay oo maksuuska la-adi ahay camalka oo macnaha ilaahay jannada uu kugu siinayo horta camalka ilaahay qofku ka raalli noqduu tafadulan wa ixsaanan minhu ku geliyaa jannada laakiin camalka alla kaaga raalli noqonaya kaas wey uma qaala nabigii wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam alaa adulluka mucaadow ku tusi maayo miya calaa abwaabi lkhayri khayrka irdihiisiisoo kuma tuso jawaabtu way iska caddahay oo aahay wey inaadan itusin iska dhaafee nebiga itus waa balaa qaala nebigu wuxuu yidhi asawmu soomku junnatun gaashaan wey hadda adduunyada la joogo xumihii iyo macaasidii buu gaashaan kaaga yaho markaad garato cunadii kuu banaaneed hadda adugu inaad iska reebtay haddii soomku xalaal sunno yahay hadduu kii faradka ahaa yahayna soom cunadii xalay kuu banaa marmar kuu banaaneed markaan inay ka xaaraam noqoto haddaad garato wixii sidaan iyo shahawaadkii xuxmaayo khabaa'ifta ahaay oo naftu danaynaydoon marna xalaal ahayn ayaad ka reebtoomaysa oo xalaashiiba haddada lele lagaa xarimay markaan isku taabanay xaaraamtii weligeed xaaraamaheed leed ay gaashaan buu yaho macaasida uu kaa ilaalin oo markaad garata inaad sooman tahay oo inaad madcuumkii iyo mashruubkii ka ka afaysato garata lalehe macaahimtii dunuubtana joogka joogsan baad is leedahay qofka iyuu gaashaan u noqdo hoo lama dhimayana waa layidhaha lama dhibayo oo haddii aad gara lagu garto qofku inuu sooman yahay loo garto waa laga xishoonaya ha qofku hadduu sooman yahay waa la ixtiraamaya marka dhibkiibuu gaashaan kaaga yahay ama kii ukhrawigaha ama kii adduunyadaha wasadaqatu sadaqaduna tudfiu lkhadiicata gafkay baktiidaa kamaa yudfiu lmaau biyuhu say u baktiijiyaan annaara dabka u baktiijiyaan idfuhu waa si dabka dabka wax ku tacalluqo weeye oo dabka unbaa markuu holco la baktiijiyaa biyaha lagu shubahoo lagu baktiijiyaa sida marka waxa weeyaan dabkii haddii biyo lagu shubo uu u baktinayo haddaan diy biyo lagu shubinna wax u gubayo sidaasoo kale unbaa dunuubtu waxay tahay sababu naari naartay ku geynaysaa waa ku gubanaysaa khadiicada dembiga waad ku guban haddii aadan camal saalix oo sadaqadu ka mid tahay aadan ku baktiijin wa saas weeye marka sidii biyuhu dabka u baktiijinayay bay sadaqaduna khadiicadii u baktiijinaysaa oo gubashadii aad ku guba laheyd khadiicadan haddaadan ka toobad keenin oo lagu dhaafin gubashaa ka imaan laheyd in aakhira naar lagugu gubo gubashadiia meesha ka baxayda waxay uga baxayda khadiicadiia lagu dhaafaya wa wasadaqatu tudfiu lkhadiica sad sadaqadu gafkay baktiijida khadiicadu waa naarti waa sababu naari ile khadiicadaas oo naarta u sababka aheyd bay tiraydaa markaasaa naartii ka sababeydaa baktinayd oo lagu cadaabi maayo kamaa yudfiu lmaau biyuhu say u baktiijiyaan annaara dabka u seexiyaan wasalaatu rajulina iyaduna dabka khadiicaday baktiijidaan tudfiuda hore faacilkeeday ku cadfan tahay salaatu rajuli asadaqatu sadaqadu tudfiu hiya sadaqadiiba alkhadiicata gafka baktiijinaysa wasalaatu rajuli ninka tukashadiisiina iyaduna khadiicadii bay baktiijinaysa seexinayda ninka tukashadiisuna khadiicada bay seexidaa naagina waa la too ee waa mithaal baa laga rabaaye min jawfi leyli hameenka dhexdiisa xilliga dadku hurdada macaansanayaanoo lagu mashquulo tukashada qofku uu tukadana iyaduna khadiicadiibay baktiijidaa uma talaa markaasaa nebigu wuxuu aqriyay sala allahu alayhi wasalam tatajaafaa junuubuhum qowlkan alluu aqriyay ilaahay yidhi tatajaafaa junuubuhum dhinacyaalkoodii qoladan ilaah soo ammaanay baa dhinacyaalkoodu waxay ka fogaatay can ilmadaajici meelihii la siifan lahaa bay ka fogaatay xataa balaqa intuu nebigu ka gaaro yacmaluuna aayadda dambe aayaddii horu inta dhameeyu tan kale kusii darayo yadcuuna rabbahum iyagoo rabbigood caabudayaa dhinacyaalkoodu meeshay seexan lahaayeen ka fogaanayaan khawfan cabsi ilaahay ciqaab min ciqaabihi ay ka baqayaan bay ilaahay u caabudayaan wa damacan haddana rabitaan darteedoo fii raxmati naxariistisa ay damcayaan bay ilaahay u caabudayaan wa mimaa rasaqnaahum yunfiquuna wixii aan siinana waxbay ka bixinayaan falaa taclamu nafsu nafina ma oga maa ukhfiya lahum ayaga waxa loo qariyey oo min qurati acyun ila waxay ku qabows indha ku qabowsadaan ah juzuu bidalika saas baa lagu abaalmariyay jazaan bima kanuu yacmaluun abaalmarin camalkii ay sameeyeen laga abaalmarinaya saas loogu abaalmariyey intaa nebigu ka gaaro aayad aayadahaas akriyey oo suuratu sajda ku jireen uma qaala nebigu markaasi wuxuu yidhi alaa ukhbiruka niyo kuba kuma kuu warrami maayo miya war mucaadowso kuma sheego bira'si lamri diinta madaxeeda ma kuu sheega wa camuudihi diinta tiirkeeda ma kuu sheega wadirwatu sanaamihi diinta baarke diinta kuriskeeda baarkeeda ma kuu sheega qultu waxaan idhi balaayu saa la iga daynay balaa inaadan ii sheegin iska dhaafa ii sheega yaa rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo qaala nebigu wuxuu yidhi ra'sul amri amarku waa islaamkii ow diintii wey islaamnimadii waa diintii aan ka raba amarku ra'sul amri ra'su diini diinta islaamka madaxeedu al islaamu shahaadateynka waa alislaamu waa tawxiidka iyo risaaladii laysdaba dhigayay alislaamu shahaadateynka weeye diinta madaxeedu wa camuudu diinka tiirkiisuna asalaatu salaadii weeye haddii ma ay weydo salaada diintu hadday weydo qofku hadduu salaad tukado soosoomayo sadaqo bixinayo xajinayo si laakiin shahaateynkii uusan weli helinin eber weeye qofkaas waa qof madaxu ka maqan yahay sa cibaadadiisu lamid tahay diintiisu dhe diintiisu waxay lamid tahay qof madaxa laga gooyey waxa nool oo madaxa laga gooyey noolaan mayaane mugta way dhinteen qof tawxiidka waaye shahaadateynka waayena diintiisu way dhimatay wey marka ra-sul amri waxa weeye xubinta haddii la helo in diintii ay wax unka baaqi noqdaan ay dhici karto iyada haddii la waayana aan waxba diinta ka joogeyn oo raad diintu aysan lahayn waa tawxiidka wa shahaadateynka qofku hadduu la yimaado diintii waxunbaa u baaqiya waxunbuu haystaa yuusanba camalku darin isaga hadduu waay diintii ibrograf waa qof madax laga gooy wale wa camudu diinka tiirkiisuna gurigii macnaha sala diintu ma ahan wax maxsuus oo muuqdo oo oo la tiirtiiriyo tiirar lagu taaga maahan laakin waxa weeye min baabi tamhiili lmacquuli bilmaxsuusi oo gurigu siduu tiirka ugu taagan yahay la-aanteedna uusan guri u noqonayn ama u dumayn marka horeba uusan udhismayn aysan diintuna wax jiroo taagan noqonayn salaad la-aan camuuduhu marka diinta tiirkeedu asalaatu tukashadii lewa wa dirwatu sanaamihi diinka kuriskiisa meesha u korayda baarka u hin aljihaadu wey shayga meesha u korayda aa maruu muuqdo ugu muuqan ogyahay diinta islaamkuna waxay ku muuqatay jihaadkaasa ugu muhiimsan jihaadka unbay kusoo muuqato diintu baryo iyo walaalo dadka laguma gaarsiine ulle lagu geeyiyo seef iyo waran dadka lagu gaarsiin marka diintu waxay daahir ku aheed oo ku muuqato sharaf ku laheed ay waa sidaas wax caaliya waxay ku aheyd liyudhirahu cala diini qur-aanka ku noqnoqoto ilaahay meelo badan ku sheegi waxaa loo idhaarinaya jihaadkaasi waxay ku diintu ku daahirtay waa jihaadka diintu jihaad bay kusoo daahirtay ee marka intaan jihaadka la amrin udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu intaan ilaahay aayaddaas soo dejin sida muslimka loo dhibi jira hataa waad garanaysaa laysaga tuma jiri laakiin markii jihaadka loo ogolaaday si i u kormaray garanaysa jihaadka diinta ku kor noqota waa diinta baarkeedi uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaa ukhbiruka kuu warrami maayo miya mucaado bimalaaki daalika madkuurkaas oo dhan waxaa hantay kullihi isaga dhan wixii aan kuu soo sheego o dhan halka isku fuuqsaday ma kuu sheegaa qultu waxaan yidhi bala inaadan ii sheegin iska dhaafay ii sheegn yaa nabiy allahi nabi allow hayga dayn fa akhada nabigu qaatay wuxuu qabtay bilisaanihi carabkii isaga ku yaalay nebigu carabkiisii asaga nebi moxameda carabkii ku yaalay uu qabtay wa qaala nebigu wuxuu yidhi kufa calayka iska reeb haada ay jinsa haada midkanka ku jinsigaa nebigu waxa uu qabtay oo uu farta ku fiiqaya hadday carabkiisii tahay nebi nebi moxamed dhihi maayo mucaadow aniga carabkayga iska reeb aniga carabkayga iska reeb dhihi maayo ee kaaga iska reeb lewa kufa calayka jinsa jinsa haada carabkaygaan midka ku noocahoo kugu yaalla kaa iska qabo yidhi kaasi ku dilin haddii aan idhaahno fa akhada bilisaanihi damiirkii hore waxaan u celin haadaas nebigaan u celinay haddaan mucaad u celinana oo nebigu ninka carabkiisuba taabtay ba aan idhaahno ninkan saxaabiga ah oo carabkiisa taabta haddaan idhahno fa akhada bilisaani mucaadin aa nebigu qabtay carabkiisu inta taabtay waqaala wuxuu yidhi marka waxba laqadari maa kufa calayka hada kan iska qabiyo carabkan carabkan weeye inkaar qabihi midkaan iska celi qultu waxaan ya rasuul allah ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo baan idigu yidhi mucaad waa ina anagu lamu'aahaduuna kuwa loo qabanaya miyaana bimaashi miyaana loo qabanaya natakala natakalamu aan ku hadalo bimaaga waa istidhaara mucaad inuu arrinta ka jaahiliya maaha qofku carabka wixii uu ku kasbado xumaana in in loo qabanayo waa ogyahay wuxuu rabaa in dembiga ka ratimaya ciqaabkiisa la bayaaniyo loo cadday ama wuxuu rabaa xataa dembigana waa ogyahay ciqaabkana waa ogyahay inta la joogtuu rabaa macnaha inay ogaadaan dadkaasi ha ka faa'idaysteen lewa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi fakiladka umuka abartaha ku weyday an abartaha kaa gablantee yaa mucaadu mucaadow habaarna mehe ogow waa macnaha soomaalidu waa ka buuxdaa mogta waxaan habaar loola jeedayn oo siiq ahaanna habaar u ah afka soomaaliga ka jirtaa isaan inkaar laga rabin canaan laga rabo ma canaan ilmahaaga iyo qof aad jeceshahay iyo markay xumaan sameeyaan balaaya kuqaada saas yaa beladan lama rabtid ogow in la yidha horta ma fiicna ogow laakiin beladan lama rabtid ee canaanad ka rabta ma garat dofku baxe waa kaasa inuu qofka hallaabana ma rabtid haba hallow ku hara ku habaari maydid waa canaananaysa marka waa canaan le kelimadu hakiiladka umuka idama la dhimo hadeer ma ahan canaan le laga rabaa hakiiladka umuka abartaaha kaa gablantee yaa mucaadu mucaadow wahal yakubu naasa dadka miyuu ku ridaa finaari dadka miyuu naarta ugu ridaa hal yakubu naasa dadka miyuu ku ridaa fi naari dabka miyuu ku ridaa calaa wujuuhihim wejiyaalkooda miyuu ugu ridaa aw calaa manaakhirihim ama sanqarooryaalkooda miyuu ugu ridaa ilaa xashaa'idu alsinatihim carabada waxay ay gorteen oo shafteen maaha dadka naarta waxa mala gunta saas u qabto ugu canyayuuba afka asagoo fooraro ugu ridayaahi waa dembi oo carabkii soo gurtay saas le weeye markay nebigu diintan xadiidkan aad u faahfaahiyey oo diinkii oo dhan waa ku fillaan karaa haddii isaga bis lagu ekaysiiyo isagoo weliba diintii oo faahfaahsan le wa waa sidaas mucaad wuxuu yihi qultu waxaan ihi yaa rasuul lah ilahi rasuulkiisii waakbirnii waxaad ii sheegtaa bicamalin camal ii sheeg camalkaasoo yudkhiluuna i gelinaya aljannata janna i gelinaya wayubaaciduuna min annaari naartana iga dheeraynaya nebi allow camalkaa fiican ii sheeg waa sababkii ogow camalkaani sabab weeye qofka ilaahay bifadlihi waraxmatihi uu ku geynayaa oo qofna camalkiisa janno ku geli maayo laakiin qofka ilaahay fadligiisi camal fadligiisa uu ku geynayo janno ku geynaya waa qofu alla rabo ka raalli noqday marka camal ilaahay iga raalli noqonayo ii sheeg lee waayo marka ilahay iga raalli noqday naarta geyn maa jannada uu geynayaa fadligiisa uu geyna qaala nebigu wuxuu yidhi laqad sa'alta waad weydiiday saxaabiyahu can cadiimin can amrin cadiimin amar weyn baad i weydiisay weyna amarka cadiimka ahi layasiirun waa fudud yahay calaa man yasarahu lah isagoo weyn uu qofka ilaahay ufududeeyo u fudud yahay saas lee weeye ilaahay inshiraaxu sadriga qofka inta alla siiyo qalbigiisa ilaahay laabtiisa waasiciyo inbay camalkii isagoo camal weyn ah uuba u bogayaa ku macaansanayaaba samayntiisa u bogaya waa waxuu raba ay noqonaysaa waynahu camalku layasiirun waa fudud yahay calaa man yasarahu lah ciddii alla ufududeeyey unbuu ufududay calaa man qofkiiba ufududiya yasarahu camalka ufududay allahu calaa man qof buu ufududiyahay yasarahu camalka ufududay allahu ilaahay caleyhi manka dushiisa qofka ilahay ufududay laahi ilaahay baad caabudaysaa markiiyaa loo sheegayaa ninkan uu fiicnaanta ku helaya khayrkii barwaaqada waxaa nebigu yidhi tacbudullaaha saxaabiyahu ilaahay baad caabudaysaa laa tushriku xaaladnu shariig yeelayn bi bilaahi ilaahay adoon ugu shariig yeelayn shay-an waxba adoon cidna ilaahay cibaadada la siinayn baad caabudi wa tuqiimu salaata salaada aad ood oogeysaa wa tu'ti xuquuqdeeda u dhammaystiraysaa wa tu'ti zakaata zakadana waad bixinaysaa wa tasuumu ramadaana bishii ramadaan baad soomaysaa oo wixii xun oo dhan xilliga ramadaanka la daynaya waa waxa weeyaa saldhigii la acmaashii waaweyneed kuwaani waay waad macnaha sadaqadii waajibka ahayd iyo soonkii waajibka ahayd baad la iman salaadii waajibka ahayd la iman waa sidaas wey kuwaan dambe oo marka wa tuqiimu salaata wa tu'ti zakaata wa tasuumu ramadaana wa taxuju lbeyta afartaa jumlo tacbudullaha laa tushriku bihi shay-an unbay bayaan u tahay waxaa la yidhaha marka waa casfa khaasin calaa caamin ilaahay baad caabudaysaa adoon shayna cibaadada la siinayn haddii la yidhi waa cibaadadii o dhan hadde markaasaa kuwaan lagu cadfo jusasyaal ka mid ahaa oo oo ajzaada khaaska ahaa cibaadadii guud lagu cadfo saas lee weeye iska wada tasuumu ramadaan bisha ramadaan unbaad soomaysaa markaasuu wuxuu yidhi bisha ramadaan waxyaabaha la doonayo qofku inuu iska daayo waa saddex qaybood oo midda ugu liidataahi waxay tahay inuu wixii waxa furinayo iska daayo tan u dhaxaydaahina waxa weeyaan inuu xubnihiisa muxaramaadka ka ilaaliyo meesha u sarraydana hadayaa gaari karaa ilahay wixii ka soo haray qalbigiisa ka ilaaliyo saas le weeye kasoca ma garatay mufdiraadkiina iska daa muxaramaadkiina iska daa ilaahay wixii kasoo harana waxbaa ku falin wataxuja lbeyta beytka inaad uqasadid weye binusuki lmaclaadi uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaa adullaka kutusi maayo miya mucaadow soo kuma tusa calaa abwaabi alkhayri khayrka irdihiisii haa weeye inaadan itusay nabigu iska dhaafa itus asawmu samku junnatu gaashaan wey inaa lagu dhibo in lagu dhibo gaashaankaaga yahay macaasidii buu gaashaankaaga yahay hay sidaas le wey aakhira cadaabkii ahayuu gaashaankaaga yahay wasadaqatu sadaqaduna tudfiu lkhadi'ata gefka iyo dembiga ay baktiijidaa kamaa kamaa yudfiu lmaahu sida biyuhu u baktiijiyaan annaara dabka u baktiijiyaan wa salaatu rajuli nin tukashadiisna iyaduna khadi'aday baktiijidaa waa miithaala naagtuna waa la mid ninka tukashadiisiiyo min jawfi leyli hameenka bartankiisa uu tukado marka dadka hurdada ku macaansadaan cajaa'ib le wey salaadaasna iyaduna way baktiijinaysaa gafafkii xumaantii bay baktiijin uma talaa nabigii wuxuu akriyey sala allahu alayhi wasalama qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisii buu akriyey uu yidhi falaa tatajaafaa junuubuhum dadka dhinacyaalkoodii fi fiican waxay inamaa yuuminu biaayaatina aladiina ka horraysay mu'miniintaasi waxay ka dheeraan junuubuhum dhinacyaalkoodii canilmadaajici meelihii la jiifanayay ka fogaanayaan xilli hurdada la rabo oo dhinac dhulka in la dhiga la rabo marka unbaa dhinacoodu dhulka ka fogaatay oo iyagu waa taagan yihiin salaadii u taagan yihiin xataa balaqa nabigu intuu ka gaaro yaclamuuna yacmaluuna xataa balaqa yacmaluuna intuu ka gaaro jazaan bima kaanu yacmaluun ayaddaa dambe ilaah ka- nabigu ka gaaro uu sheegay oo dadkaa salaadoodii salaatuleilka dadka tukanaya uu nabigu sii bayaaninaya inay camal fiican oo qaaliya tahay oo dembiba loo qori maayo camalkaasaar haddad la yimid waa sidaa faqaala nabigu wuxuu yidhi alaa ukhbiruka niyo ku warray maayo mee bira'si lamri diinta madaxeeda ma kuu sheegaya wacamuudi diinka tiirkiisa iyo wa dirwati sanaamihi diinta dirwa durwa darwa daalka saddex xarakaba saar diinta kuriskeeda baarkeeda kuu sheegi maayo miya qultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allahi nabi allow inaadan ii sheegin iska dhaaf hayga dayna ii sheeg qaala nabigu wuxuu yidhi ra'su lamri diinka madaxiisu alislaamu waa tawxiidka iyo kii la xiriiri shahaadateynka weeyi wacamuudu diinta tiirkeeduna asalaatu asalaatu tukashadii weeyi diintu waxa weeyaan meesha oo oo oo hugaag xubinta haddii la waayo aysan diintu jirayn haddii la helana ay jiraydo waxun ka jirayaan waa horta shahaadateynka iyo tiirka u muhiimsanay ku taaganta haddii isaga la waayo diintii ay duntay faman aqaamaha faqad aqaama diina waman tarakaha faqad hadaba diina garanaysa kaasna asalaatu waay qofka diinta waa u dhisanta hadduu salaadiisa si quman ula yimaado wadirwatu sanaami diinta kuriskeeda baarkiisuna aljihaadu jihaadkii weeyi sida baar baarkaasi u muuqanaya unbaa jihaadkana diinta ugu muuqata wey geedka aad kor marka hore laka arkaysa fiinta kor aad arki iyo neef geela iyo wax walba meesha un koro marka hore arki diintana iyada waxaa lagu arkayo dadka lagu soo geliya waa jihaadkaasay diinta daahir ku ahayd eehaysa arki maysid ilaahay kutiba calaykum alqitaalu a ilaahay dadow waxaa laydinku waajibiyey jihaadka fiicnaantiis marka alla ka warramaya inaad dagaalantaan oo gaalada la dagaashanaa ilaahay idinku waajibiyey wahuwa kurhun lakum dhib wax la dhibsaduuna idin yahay waa min xaysu dabci laba naftu ma rabtay mawta dagaalkii qalafalaatu rabta wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum waxaa xaqiiqo ah mala mala ma ahe shay inaad dhibsanaydaan oo jihaadkaahi khayrna idin yahay wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum waxaa xaqiiqa inaad shay jeclaanaydaan waa jihaadka iska daynteedina sharna idin yahay annagaa soo taabanay marka islaamka marka hadda leedhaha ee macnaha jihaadkii inuu dhib yahay naftu dhibsanayso qof kastaa ogo dhibashada lama rabay moogtahay laakiin shaygii aan aan jeclayn oo aan jihaadka iska dayno tarkul jihaadka aan jeclayn inuu shar noo noqday sida islaamka loo duulaynayo soomaali halkii ugu roonba madaxa ku dhufo madaxa alaabta ma samaysan kartid anigaa ku xukumaya kuu taliya waa kaasaa gaala dalkaasi maraysa markii jihaadkii la iska daayo nolol la jeclaystay suu shar noogu yahay soo arki maysa jihaadka iska dayntiisii sida loo duloobay waxa weeyaan meeshii meeshii iyaga gaaladii la rabay iyaga in la xukumo islaamkii la xukumayo canshuuraa laga qaadayo qori qori fiican ma samaysan kartid qol fiican ma tabcan kartid waa lagu tumaya adika lacagtada weliba ba- bangiyada ma dhigan kartid bangiga dhigo haddii kale bes waa lagugu soo duulaya halkan lala geeyo soo arki maysid haddaanu horta jihaadka aadi lahaynna waxaa naga geeridu waa khasab ilaahay qofuu abuuray intaan kitaaba aanan ka baran oo cilmina loo she- cilmi kale aanan u baran aan hooyooyinka ka barana inaan dhimanayno carruurta yaryarkaa waa ogihi inay dhimanayaan mogta ilaa dhimana qofna ogi geeridaas saqiir iyo kabiir iyo rag iyo dumar iyo caam iyo khaas la wada ogyahay qofna ka hor ka hor ka dhim ka- ka ka fakar maayo timkeediina cid kasoo hormari karta ma jiro wax kastoo la sameeyana dib loogama dhigi karaayo haddii geeridu ay tahay waxa iska qoran oo inaan cabaar iyo soko usoo sikanin oo dib loo celin ayn le waayo waana ku dulowna arkaysid aanan dulowna waa iska muuqataa saa weeye marka diintu waxay ku muuqatay oo baarka ku ahayd ilaahay liyudhirahu cala diini ilaahay diintan waladii arsala rasuulahu bilhuda sheeg sheegid keliya diinta alla ku idhaari mayn afka laga sheego ushay ushay ku daahiraysa diinta sidaas weeye kuwa ka soco fa arshada alkhalqa bi- bi- bi- lidiini alxaqi bihadyihi wa sayfihi lilxaq nabigu dadka wuxuu u sheegay diinta wuxuu u sheegay keliya dadka kuma gelina midna sheegiddaa diinta lagu geliyey midkii diidana ulaa lagu geliyo marya ma aha uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaa ukhbiruka kuu warrami maayo miya bimalaaki dalika laakiin hadda oon ogow jihaadka aan fagax iska dhahna ma ahan hadda haddii jihaadkii sharaftiisii la sheego fadaaishiisa la sheego usha aan qaadano hal gaalan meeshaas ku arna aan ulayna ma ahan hawsha hawlay rabtaa hogaanay rabtaa haddii hogaan la-aan jihaad hala gala la yidhaahdaan horta ma banaanaba sharciga islaamka ma banaana sababtoo waxay soo banaanay islaamka ihaana usoo noqonaysa qoladaan balaayeysan hadda yidhaahdeen jihaad awadeyna oo halkoo gaalan intadaadana habad ku tuurno dhibkay ka islaamka gaarsiinaya waad garanaysa hal guri oo xumay dumiyeen markaasay waxay u sabab noqdeen dawlada dhan in la dabagediye ma garata afghanistan maxay u burtay eber looga dhigay ciraaq maxaa eber looga dhigay ardaalkan islaamka cizada usoo celiye intay leegta alla ku dule islaamka waa duleeye kaasi cize uma keenin islaamka balaayaa loo keenku habada bowbow naaga iyo dumarka inta dhexdiisa carruurta laga siiyo madfac hamaka lagu soo siiyo ilmihii iyo carruurta hala laayo waxaas islaamka cize uma ahan annagoo kusoo dhex cararaya inaa iraado saas jihaadna noqon maydo jihaadku waxaa la rabaa hogaan inuu helo hay ha hele hogaanku waa inuu yahay hogaan daahir ee mid dhuumanayo islaan inta gashada qa- qamiiskeed gashada ma garata naaga isagoo ka indhashareer yeelanaya kaas diinba cizey maaye isaga yaabay ihaanisay soo arki maysa hogaan oo daahiraho dadka jihaadka ku hogaaminayay rabtaa hogaankaas marka markii la helo waxaa la rabaa gaalada in waxa dagaalka la dagaalayahi inuu laba dheefood mid keeno in la riixo xagga loo durjiyo horta waa midda la rabo fiican oo weyn oo dad iyo dunyo wax laga soo qabsado haddii kaleeto gaaladu inay dhufo iska bixi weydo gambashadaas ku jiraan ee inay inta kusoo abraaran xagga ku waxba ma adan tarintaasi gaaraha kugu dhacday inaad macnaa xabad dhow dhow inta kusido adigii lagu dardaro wax qiibaa maahan jihaad ma noqon maa kaas ka socda ma garatay waa sidaas ala akbiruka ku warrami maayo miyaa nebigu wuxuu yidhi bimalaaki dalika madkuurka waxaa isku hanta kullihii dhammaantiis waxaasoo dhan wax isu geeyey intii lagu soo sheegay oo dhan wax haddii la helo ay wada wax fiican noqonayaan haddii la waayana kulligood eber la noqonayaan ma kuu sheegaan le waay bimalaaki dalika bimaa yamliku dalika madkuurka waxaa hanta ma kuu sheega kullihii dhammaantiis qultu waxaa idhi bal yaa nabiy allahi nabi allo inaad idin sheegin iska dhaaf ii sheeg hayga dayin faahfaahdana uu qabtay bilisaani nafsi aan markaa leenay ka dambana mudaaf aan u qadarayna ama bilisaanihi lisaani mucaadin aan nebigu qabtay waqaala wuxuu yidhi kufa calayka adiga iska qabaniyo kufa calaa nafsika naftaada waxaad ka qabataa haadaa carabkaan kugu yaal war iska qaba carabkaan yuu ku halaajini ama hadduu nebigu kiisa qabtay kufa calayka naftaada waxaad ka qabataa jinsa haadaa carabkaygaan midka la midka midka jinsigiisaa ka reeb qultu waxaan idhi aniga mucaadiyi yaa nabiy allah yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisiiyow wa inaa anagu lamu'aakhaduna kuwa loo qabanaya miyaan nahay bimaa shay miyaana loo qabanaya natakallamo aan ku hadalno bihi maaga nabi allo waxaan ku hadalno mana loo qabanaya waxaa la yidhi wuu yaqaanay ee ciqaabkuu raba in loo muujiyo in dembigaan loo qabanayo waa ogyahay waxa looga abaalmarinayo ciqaabkaahi inta uu la egyahay in la muujiyo rabay ama ma ahee sidaas ma ahan ee wuxuu muujin rabay labadaba waa ogyahay inay dembigu laysu qabanayo waa ogyahay ciqaab ka imaanayo oo naar in lagu gelayana waa ogyahay ee dadkuu raba inuu wax u muujiyo ma garata jamaacadan la joogta ha ilaa mar kastaba oo dad cusuba iska joogaya islaamka ju- meesha joogaye maalin ba un koox cusuba imaanaysa kuwaas wax raba inuu muuqdaan faqaala nabigu wuxuu yidhi takiladka umuka amartaha ku weydee nabigu aad buu ninkaan u jeclaa mucaad dababa ninka inuu jecel yahay nabigu muujiyey iska habaari maayo idama la dhimo habaar lagama rabo nabigu nin aad u jecel yahay waa mucaad nabigu sala allahu alayhi wasalam mucaad inuu jecel yahay wuxuu ku muujiyey xadiidka saxiixaayo maalin maalmaha ka mid ah nabigu ugu dhow gacanta ay qabtay markaasuu soo jiiday yidhi xaggiisu ii soo dhaweeyey markaa nabigu soo jiiday wuxuu yidhi yaa mucaadu wallahi inii laa uxibuka mucaado wallaahiba ilaahan ku dhaartay waa ku jeclah ilaa tadcana duura kuli salaatin an taquula allahuma acinii calaa dikrika xusn wa shukrika wa xusni cibaadatika waan ku jeclahay wiilyow ilaahay inta nabigu ku dhaartu yidhi waa ku jeclahay kelimaadka ducadaas haka- weligaa ha ka tegin salaadda markaad ka baxdo marka waxa weeya nabigu wiilkaan wuu jecelaya iska habaari ma habaar lagama rabo waa canaan war doof ku beexe habartaha ku weydee yaa mucaado hal yakubu naasa dadka miyuu ku ridaa fi naari dabka miyuu ku ridaa dabka naarta miyuu dadka ku ridaa fi calaa wujuuhihim wejiyaalka miyuu ugu ridaa aw calaa manaakhirihim ama sanqarooryaalka san sananyaalka miyuu ugu ridaa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabyaalkooda waxay shafteen ma ahe wixii carabkoodu gurtay unbaa dadka naarta ku ridaya malaaye ilaahay we naarta waa- waxa weeyaan waa un ugu badan yaha laga rabaa dadka waxa naarta ku rida unbuu ugu badan yaha keligii ma ahan aad bay salafku ugu dadaaleen carabka ilaalintiisii saas le weeyaa ninka macnaa cabdullahi ibn mascuudin waxaa la sheegay buurta safaleera intu inta fuulay inuu carabkiisa ku dhegay dadku wuxuu sheegaya waa xajinaya markaasu wuxuu yidhi dadow warka iga maqla aniga dadow waraan idiin sheegaya marka hore carabkiisu la warran wuxuu yidhi carabkaygiyo qul khayran taqnam carabkaygo waxsan dhe aada faa'iidaysatida waskut can sharin taslam carabkaygow sharta ka aamus aada nabadgeshida min qabli an tandama intaadan shallaayin uu yidhi carabkaygow intaadan shallaayin shallay halla tari maye ogow hadhowtadii haddaad magacayba waaye maxaan isaga dayn waaye wuxuu taraya lam- wuxuu taraysa ma ma leh wuxuu yidhi carabkaygow khayr dheh aada faa'iidaysatida sharta ka aamus aada nabadgeshida intaadan shallaayin samictu rasuul اlahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul akharu khadaaya bna khadaaya bni aadama min lisanih ilma nebi aadama dembiga ay galaan inta u badani carabka xaggiisu ka yimaada waa sidaas waxaad garanaysaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa la weydiiyey ma akharu ma yudkhilu nnaasa naar dadka wax naarta geliya nebi allow maxaa ugu badan markaasuu muxuu yidhi alfamu walfarju dadka wax naarta geliya labadaasa ugu daran hadda haddaa dhihileed weligay ma sinaysano farjigu waa ii dhowran yahay carabka hadda war ma ka haysaa waana de halaaga ogow maanta keliya intaad war tiri ma kuu xisaaban yahay cajaaib leh nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu sheegay ninku inuu ina rajula la yatakalamu bilkelimati laa yaraa laha laa yaraa laha ba'san hadal aan dhib lalahayn oo la weyneyn oo ku hadlaya oo yahwi bihaa sab yabci yahwi bihaa fi sabciina khariifan fi naar toddobaatan sano uu naarta hoos ugu sii hobana halkii kelimau yihi darteed ee waxaa dhici karta kelimadu inay muujibe ahayd halkii naarta kuu waajibinaya awal hore dembi soo gashay tanina dhamaystiridda inay taa dhici karto naarta saa u gasho kelimaha fududaysanoo dembiha ku hadla wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam tiradii ka badatay axaadiistaas ninku wuxuu ku hadlayaa hal kelimo ilahay ridihiisa ka mid oo qalbiga uusan la ridin subxaan allahi isaga la fudeeduu yidhi waxna dhib lama ahayn wax weyn camal inu sameeyeyna moodi mayn markaasaa waxaa loo qoraya kelimahaas darteed ilahay ridihiisa ilaa qiyaama saca na mid kalea wuxuu ku hadlaya kelimo xuna ilahay wuxuu ka carooraya kamid oo asay qibalo lahayn inay meeshay dhacda dhacayda ma ogeyn laa yaclamu annaha taqacu xayu xayu taqac halka ay gaartay inay gaarayda moodi mayn fa yuktabu lahu biha sakaduhu ilahay caradiisaa loogu qoraya ila yawm alqiyaamati marka kelimaha dembiha fududaysan inkaaruu qabaa naartiiyo saasku ugu ridina waa ka waxa weeyaan salafu saalix iyo saxaaba iyo wixii ka dambeeyaba waxay aada ugu dadaali jireen yoolka xifdiga carabkay ka gaareen weeye cumar bn khadaab waxaa laga sheegay radia allahu tacala canhu anuu kaana yajcalu fi fihi xajaran afkuu dhagax gelin jiri liyamnacahu min alkalaami fi ma laa yacnih sayid cumar afkuu dhagax gashanaya qof ilaa afku wax ku hayaa ma hadli kare mogto afka qofku intuu wax ugu jiraan ma hadli karo qofku hadduu xinshoonayo haddii aad aragto maalan qof raashin cunayo inta raashinka afka gashaday iska raamsanayo hadlayana qofkaas wax ka edab daran wax ka edab daran inuu male male inuu jiro umalay maayo sababtoo a dad u sheekaynaya dee afkiina wasak kaliya weeye mogta raashinka raashinku intuu weel ku jiro qurxoonaa afka haddii la geliyo caliyadii ku qasantay oo waabaya noqday lama dayi karo markaasuu afkii cuna ka buuxdo mashalaq mashalaqtay yaro haaley qofkii dad u sheekaynaya waa wasak weeye wax laga yoqyaqsada le weeye mogtahay qof sharaf lihi afkiisa wax ku jiraan ma hadlaayo marka dhagaxaani hadda mogta wax lagu yeeqsama haddu hadda sayidku hadli laha lakin wax laga xishoodo wey afkaa wax ku jiraan ee hadal haddana wax laga xishoodo wey si uunan uhadlin dhagax ka gashanay wixii aan wadani ku jirin ka aamusan abubakrin sidiiq isagana sidoo kale radia allahu tacala canhu waxaa laga sheegay isaguna sidaas inuu yeelay ithnay cashara alf ithnay cashara sana laba iyo toban sanoo abubakrin sidiiq markuusan wax dikriya sheegayn afka dhagax ugu jiri jir xataa tacawada qilat alkalaami hadal yari uu ka caada yeesha ma garata warkuba inuu iska yaraado s mar kasta dhagax afka ugu jira qaadiim hadduusa digrinayn sidaha weeye abubakrin sidiiq dhagaxa afkiisa kama saari jirinin ilaa markii uu salaada tukanayo ama u ama uu wax cunayo ama uu seexanayo ma ahee wuxuu dhihi jiray abubakrin sidiiqa layidhi yaa laytanii kuntu akrisa alla tolbeelaya aflaawaya iga dhiga mid aan hadlayno afku eberka yahon ju tacaala dikriga ilaahay wixii aan ka ahayn aflaawaya iga dhiga kaas maa inta kale allawaya iga aftiro dhihi jira sidaas le weeye raggaasi waa ka dadaaleen marka waxa weeye iska ilaali weeye raggii khiyaarta ahaa ee waxaa laga sheegay oo kale nin kamid ahaa fadhiyey ragga xertiisii kamid iy isagu isla fadhiyeen oo xertiisii la joogtaa waxa u yimid wiil dhalhoo dhalay ninkan shiika wiil oo dhalaa dugsigii ka yimid markaasuu wuxuu yidhi aaba looxaygii waa ka soo baxay oo casharkii waa soo bartaye ma fadhiistaa mase waa iska tagaan soo cayaare shi buu yidhi adoogii waa la hadliday ninka shiika wiilkiisa wiilkii waa ku celiyey waa ilmo yar aabo ma iska fadhiistaa mase waa soo cayaaro xagga adaloxi waa soo bartay xerti nin kamid ah wuxuu yidhi sheekh cunuga ma iska tiraahdi iska soo dheel waa ilmo dhale soo cayaar maa iska tiraahdi looxi hadduu ka soo baxay wuxuu yidhi sheekhi alaysa licbu ylawxerowgiya weli wada wuxuu yidhi sheikhow ilmaha cayaarta waa iska anfacaydaa isaga meesha fadhintu dhibay la tahay boodboodidaasa iska anfacayda or iska soo boodbood ma iska tiraahdi markaasuu wuxuu yidhi sheikhi maa kana yuriidu ma uriidu ma doonaayo an yakuna fi saxiifati idhab falcab ora tagoo soo cayaar in warqadayda lagu qoro ma rabu yidhi kelimadaas in warqadayda saxiifadayda maa yalfidu min qawlin ila ladih raqibun catiidun tagoo soo cayaar warqadayda in lagu qoro ma rabo hadduu rabo ha soo cayaar hadduu rabo ha iska fariisto yidhi waa sidaas intuu iska ilaalina fiiri wax macsi u dhow ma ahan dembiba wax u dhow ma ahan cajaa'ib leh marka ka soceeb waxaa weeye hadal anaguna fadhi ku dirirka maanta dhan yam yam yam aan ka dhigayna waan iska dayna wax dani kasoo xasili maayaan waxaan khasaare ahayn ugu yaraa waktigaan bilaash ku lumin akhyaar kalena waxay yidhahdeen sideeda qalbi qaingeyga waxa keena waa saddex shay adixku min gayri cajabin wax lala yaabaa isagoon qofku arag in qoslo walaklu min gayri juucin isagoon baahnayn inuu iska cuno cunadii alo- caloosha ka buuxiya mid kale ka dabageeyo iyo walkalaamu min gayri xaajatin baahila-aan inuu iska sheekay wax isagoo uba ubaahan in iska yala- iska iska shubaaliya waa hooga iska ilaali intuba khasaare lewa hadalku waa ibtile rawahu tirmidiy xadi tirmidiy oo wariye qaale wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiixun waana xasan waana saxiix alxadiidu halaathuuna xadiidkii soddonaad marwiyan waxaa laga wariyey can abi thaclabata saxaabiga abi thaclaba la yidhaha laga wariyey alkhushaniyi ree bani khushayn ahaa jurthum ibn naashir la ohan jiray radia allahu tacaala canhu can rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi wuxuu ka wariyey qaala rasuulku inuu yidhi in allaha ilaahi tacaala dikrigu sarreeyaya farada aley farada faraa-ida waajibyaalo waajibiyey sunnooyin maahan ilaahay waajibyaal buu waajibiyey ee falaa tudayicuhaa waajibyaalkaasa dayicinina ee waajibyaalka ilaahay waktigeeda ku ilaaliya say aheedna ula imaada waxadda alla waa seereeyey xuduudan seereeyun buu seereeyey falaa tudayicuhaa xuduudda ilaahay ha dayicinina macnaa dembiga hadduu galo xadku waxa weeye dembiga qofku hadduu galo cuquubada uu leeyahay oo dunyawi ah xuduuddaas ilaahay ha dayicinino qofkii waxaday ma hebela gacan laga jari karaa ha dhihinina kii zinaystay ma hebela dhagax lagu dili karaa ama la karbaashi karaa ha dhihinina iyo hebla ilaahay xuduuddiisa ha dayicinina dadkay u dan tahay ilaahay u dan ma ahan naarta laga badbaadinaya qofka halkan dembiya oo qofku galay laba goor ilaahay u ciqaabi maye dembigii haddii adduunka loogu ciqaabo aakhare ciqaabkiisa waa ka haray dembigaas waa ka dha- waa qofka waa ka dhaqmay xoolo iyo ha laga qaado hala xira iyo ha dhihinina waa xuduud ilahay oo la dayacay waxarama ashyaaa ilaahay shayaalna wuu xarimay falaa tantahikuuhaa ashyaadaas ilaahay xarimay ha xur- maxaarimta ilaahay ha qararinina shaygaan ilaahay xurma u yeelay xurmada ha ka qaadin ilaahay siduu u ixtiraamay waxa weeyaan hal yaan la taaban waa xurmee moogta ha isku taaban shaygaan waa la ixtiraamay farjigaas yaan la taaban macsiyaa lo- iyadoon ilaahay dariiqa alla baneeya aan hayn xurmaa loo yeela ma xurmadii ha ka qaadin marka xurmaa loo yeelay aduu xurmadii ha ka qaadino dariiqi aan alla ku baneyn ha ku taaban wasakata can ashyaa ilaahay shayaalna waa ka aamusay raxmatan lakum turinsho uu idiin turaya darteed uga aamusay hayra nisyaanin hilmaan hayrkii xaalu yahay buu alla ka aamusay isagoon ilaahay hilmaansanayn hayra naasin weeye isagoon ilaahay hilmaansanayn buu ilaahay ka aamusay waxaa weeye lafdiga sakata ah macnihiisu sidaas yahay sakata aamuse laakiin markii ilaahay inuu yidhi aan ilaahay in aan markaan uti- u- u tiirino ereyga sidaa waa laga dugaya gadigu- duwaya ilaahay sukuud waa ka mustaxiil oo macnaha aafad ku xa- ku timid darteed inuu la aamuso iyo aafa la-aanba ilaahay rabbi mutakalim wey lam yazal walaa yazaalu mutakaliman hal ilbiriqsi ilaahay weligii ma aamusin dibna uma aamusi doono marka wasakata maxay tahay wasak- sak- kalaamku sifa nafsiyu ah ilaahay uu ku sifayso daatiisa ku sifaysan tahay qofku markuu anfusan yahay mutakalim mahe ogow markuu hadlayo mutakalimi ilaahay hadalkiisu mid mar bilowdo midna marna dhammaada mar joogsada mar aafa ku timaado oo hadli waaye ma ahan say noqon wasakata alla wuxuu ka tegay wey can ashyaa can bayaani ashyaa shayaal inuu caddeeyo shayaal inuu caddeeyo xukunkoodii cadayntiida cadayntiisa soo dejiya waa ka tegey raxmatan lakum turinsho laydin turaya darteedu ashyaadaas cadaynteeda alla ka tegey hayra nisyaanin hilmaan keyrkeeduna uga tegaye falaa tabxathuu canhaa ashyaadaas idinku habaarinin war maxay tahay shaygaan xukunkiisa ilaahay ma sheegina nebigu ma sheegina maxaa xukunkiisu yaa dhihin adigu balaayaha raadsan wixii looga aamusay waa naxariisna loo qabo ogow ashyaadu horta waxaad fiiridaa waa labo marka hore ashyaadu labay tahay inay wuxuu tahay camaliyaad inay tahay shay camal ahoo ama laysu diray ama layska reebay inay tahay iyo ash- shayga dhan marka anagu aan waxaan aan qabanaynaah ama aan iska daynaynaah ashyaadii waxay noqonaydaa wax l- camalhoona amana loo diray ama nalaka reebay ama laga aamus la- laiska daayaba sheegitaankeediiba ana naloo dirin nalakana reebin iyo maxaa taas waa qayb qaybta kaleto waxa weeyaan wax anagu aan dan moodeynay ama aan dhib moodeynay waxaan anagu dan moodeyno oo manaafic aan ka raadinayno ama aan dhib moodeyno oo madaari uga baqayno shaygaan haddii ilaahay wixii camaliyaadka ahaa ilaahay haddii uu noo diray waa khasab aan ku nahay haddaan diidna waana loo naari wixii uu naga reebay iska daynteed aan ku khasbanna haddii kale waana loo naari wixii alle iska daayay asalka muxuu ahaa baraa inaana loo dirin inaan shaygaana loo dirina asal ahayd fis faraha mis waa shaygaas waa waxa weeyaan mukalaf kuma nihin haddiiba sideeda camal wax un camal ahoo aan ilaahiya rasuul noo dirin haddayba ay soo aad aad aad dareento beriyaad ka tahay camalkaas asalkii baraa-a jirtay qof baraa-a asliye ah in camal oo dhan laga beri yahay qofku markuu dhashay wax takliifa ma saarayn dhalashadii ka hor nebiga intaan diintan loo soo dhiibin dadku abri ay ahaayeen hal eeday qabeen oo maxaad u tukan weydeen lalahay la dhahaya ma jirin wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan ilaha yidhi qole aanan rasuul usoo dirin maba dhaha maxaad dembigaan ugasheen la dhihi maayo dembi baa maahanba intaan rasuul loo soo dirin rasuulkii waa lasoo diray intaan lasoo dirin beriyay ahayn camal oo dhan beriyay ka ahaayeen wax camalhoo mukalafay ku yihiin lama arag markii rasuul loo soo diray waxay mukalaf ku noqonaya intii rasuulka loo soo dhiiba intii aan rasuulkaasi ka warramin soo maaha sidii ay beri uga yihiin haduu haraaraadin ha qodqodirad camalkaan mana loo diray hadhihi waa sidaad weli uga beri tahay ashyaadii kala soo ma ahano aan ahayn camaliyaadka aan ahayn wixii ad aan ilaahay sheegin oo xarimin ama uusan banayn aliya rasuul waxaysan xarimin ama aysan ibaaxaynina sidii hore looga aamusan yahay daliil xarimay iyo daliil baneeyey midna aan la arkinin waxaa la fiirinaya madhi buu leeyahay mase dheef uu leeyahay dheef hadduu leeyahay iska qaado sidii awal kuugu banaan yahay awal siduu kuugu banaanaa diinta kahor siduu kuugu banaanaa uu haddana kuugu banaan yahay haddaad dheef ka helayda waa ufasaxanta wada haye dhibu hadduu dhib leeyahay soo ma aha ee lidararihi u kaaga xaaraam yaha markaas dhibka uu leeyahay darteed watag waa ku dhibayaa hadduu caqligii dhibaayo maandooriye yahay hadduu badankii dhibaayo qofka jirkiisi dhibaa dhagax in la laqoo kale iyo ciid in la laqoo kale qofka naftiisay dhibayda hadday qofka ama badankiisi dhibaydo ama caqligiisi dhibaydo ama un qofkii wax u dhiba usoo celinaydo dararka darti yaanba daliil kusoo aroori aayad tiri la heli ma iyo xadiid yiri ciid yaan la cunin dhagax yaan la cunin waana xaaraam maxay la xaaraam yihiin cunitaankoodu wuxuu la xaaraam yahay waa darar dhibaa ku jira geedaha sunta oo kale macnaha waxa weeyaan zaquumka oo kale geedkaas la yidhaha zaquumka la yidhaha oo hadda geedahan adduunka ku yaala ah sayriyana dad baa ku laqbeeya tuur barbaarna dadaa yidhahdeen sundurwaana dadaa yidhaahda in la cunahay xaaraam wey muxuu xaaraam la noqday waa ku dilaya hadda waa u dhimanaysaa aayad kusoo aroortay xadiid kusoo aroorayso geedkaas yaan la cuni tirina lama arko oo naga xarimtay shaygu mar haddii uu waxaan manaafic iyo madaari markii la joogo shaygaan aan ama dan ka raadinayn ama dhib uga baqayni haddiina laka xarimin waa ka harayna aanba dheef ka raadinay haddiina laka xarimin wayna ka harno haddiina loo baneeyana xataa dhib haddaan uga baqayni dhib kuma jire waa aadayna waana laka xarimina loona banayn soo ma ahan dheef haddaan ka helayna waa ufasaxanah fasaxiyaa taagan ee xukunkiisu muxuu yaha raadin haqoodqodin fasaxiyaad haysataa saa dhibaa ku jira soo maaha waa xaaraam iska daa ku dhibaya waa sida ashyaadii wax maqan oo ilaahay ka tegey lama arko shaygii alla uusan ka warramin sidii horuu ku baaqi yahay sidiisii hore hadduu camal ahaana bere bere adiu kuba kuba ku baaqiya hadduu wax dheef laga helaayo yahaana banaanaantiisii ku baaqiya haqaqodqodina iska daawaa sida sidaas weeye in allaha tacaala ilaahay farada wuxuu waajibiyey faraa-ida faradyaal buu waajibiyey acmaalu in la noo diro takaaliifa ilaahay faradyaalkaasuu idin diray falaa tudayicuhaa acmaashaas faraa-idaas hadayicinina oo waktigeedii ha kadib marinina siday ahayd iyo shuruuddeed iyo arkaanteed oo dhamaystiran waktigeeda kula imaada waa sida sidaa weeye ma garatay salaada laga laga wahsanayo dhibkeedii macnaha oo la dayacayo wahsid loo dayacayo nabigu sala allahu alayhi wasalam amiinka israa walmicraaj wuxuu yihi waxaa lay tusay ino qole madaxa laga jejebinayo dhagax weyn hadduu madax bashaq looga siinayo markastana dhagaxa marta lasoo qaatay inta lasoo qaaday madax u raysanayo oo maxay yihiin hadna iri kuwaan markastaba la jejebinayo war waa kuwa ummadada ka mid oo salaadii ay madaxooda ka cuslaatay hurdaday ka doorteen iyo sheekadii taasaa alla ku falaya wamaa dalamahum llah walakin kaana anfusa marka xuduudda ilahay hadayicinina ilaahi furudne faradyaalka ilaahay falaa tudayicu hadayicinina waxadda alla wuxuu seeray xuduudan seeruu sameeyey oo wuxuu yihi dembigaas qofku yuu gelin sheedaas yuu ka tilaabsan falaa tactaduha adinku seerada ilahay haka gudbinina haddii la yidhahdo qofkaan waa ziraysta soo maa war hebel yaan dhagax lagu dilina xoogaa dhagaxa lacagaa laga qaadaya hala xiro iyo hala karbaashiya haddii la yidhaha seeradii alla haka gudubna markaasna ciqaabka ilaahay qofkaan yaa yaa abuuray annaga ma abuurna maya ilaahay yaa dantiisa garanaya annaga ilaaha nooga aqoono ilaahay dantiisa nooga aqoono kayaa yidhi dhagaxaan ku dilaya qofka hadduu soo mara guur soo mara waa dantii maslacadiisa ogow haddii aan idhaahno marka adagu binyatow iyo xayaatow jirkiisaan muaan yaan gacan laga goyn qofka jirkiisa hala ilaaliyo noloshiisa hala ilaaliyo yaan la dilin haddaan idhaahno ee naaraan u korina ogow waa dabaalnima ogow haddaan adduunka looga goynin naaraa looga goynaya marka aan jirkiisaan hadda ilaalino intaas keliyihii gacanta keliya inta laga gooyo janno ha aado iyo gacanta ha u joogtoo naar ha aado aduu kala door wema ninka dhan naar ha isla aado iyo intaan ha ka go-do labadaas u kala door sidaas weeye xuduudda ilaahay adinku markaa haka xadku haka gudbin haka seerada ilahay ha dhaafinina ziyaado looma ogolo waxaa ku darina naqsi looma ogolo waxa ku dari ka ka nusaaminina waa ka waxaan xadaynaa kuwa yidhi oo gurigoodba ah oo hadda la sheegayo la yidhi daday gacmaha iyo lugaha ka jareen ilaahay idinka kordhac wax xuma falaa tactaduuha bay ku xadgudbeen ilaahay xuduudiisiiyay ku xadgudbeen marka koowaad waxaa la yidhi nimanku waxay dadka gacanta uga jarayaan qoryihii ay yidhahdeen dadka kusoo laayay ay gateen ali waxaa dadka loo dil nimanka gacanta lugta loogoy waa saas qorigan horta marka horeba lagama lahayn cali ma lahayn cumar ma lahayn marka horeba qof shaksi gaari ma lahayn uu ka xaday ma jiro maal qof leeyahana qof gacanta looga goynay shaksi gaari iska leeyahy haye marka waxa weeyaan hadiiba laga dhigaba inuu iska lahaa aw xasar inuu lahaa gacanta waxa looga gooyay inuu gacanta lahaa iyo aw robow inuu lahaa hadii la qadaro gacanta inuu qoriga isagu iska lahaa yaa lugta ku dar yidhi ala tusaya ogow war waxaan wax la sheegayo ma iska dhaaf adiga inaa lagu yiri iyadoo lii wixii dambe intuusan ku dari lahayn uu su-aasha hadba hoosta ka gelinaya law qultu nacam wajaba walama stadactum ahey haddaan dhihi lahaa sanad kasta xajku idinku waajibi laha mana awoodaan waray jooga sooti laydin falaa tabxathu canha war waxii laga aamuso laydin sheegay adinku qoditaanka ka daayay waa sida waa sigana markaas arki laakin waa la badbaataa nabi nabi aada u naxariis badan turisho badan hada kani xadiidun xasanu xadiid xasana wey rawahu daara qudniyu wakayruhu imaamu daara qudni iyo keyrkiis baa xadiidkaana wariyeen sanadkiisuna xasan le waayo alxadiidu alxaadi wahalaahuuna xadiidka labaatan iyo saddexaad xadiidka soddon iyo koowaad aan rabaa alxadiidu alxaadi wahalaahuuna xadiidka soddon iyo koowaad marwin waxaa laga wariyey can abilcabaasi ninka abilcabaas lairaa baa laga wariyey sahl ibni sacdin saacidiya radia allahu tacaala canhuma canhu canhuma irafeneed saxaabi wey aabihi waa saxaabi curfigii muxadisiinta wuxuu adii ninkan xadiidka wariyey aabihi saxaabi yahay in ridaha labadaba loo wada dalbo isagii aabihi alla ka raali noqda layihaha marka waa sidaas weeye isagii aabihi baa allaha ka raali noqday waxaa laga wariyey qaala yidhi yidhi baa laga wariyey sahal inuu yidhi baa laga wariyey jaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi sala allahu alayhi wasalama nin baa nebiga u yimid faqaala markaasi ninkii wuxuu yidhi ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi udullani itus calaa camali nebiy wa camal itus camalkaasoo idaa camiltu haddaan sameeyo axabani allahu ilaahay ugu jeclaan wa axabani annaasu dadkuna ugu jeclaanayaan qaala nebigu wuxuu yidhi izhad nac fi dunya addunya iska nac yuxibuka allahu markaas alla ku jeclaanaya ilahay horta qalbigaaga inaan lala wadaagsan rabaa ogu inaad horta addoon u noqoto aana addoonnimadaada lala yeelan maxabada ilaahay u gaar yeel adduunye maxabadeeda iska daaya adduunyada nac wax walbo ilaahay ka soo haray nac markaas ilaahay keliyaha rabtaa soo maahan allah markaasuu ku rabaaya laakiin haddaad ilaahay khayran lahay haddaad rabto xaduu ilahay kugu falayaa waxaana haystee wazhad haddana waxaad nacdaa fii maa shaygii nac iyadana cinda annaasi dadka agtiisa wixii ahaadana nac dadka xoolahooda u daa yuxibuka naasu waa ku jeclaanaya war qof fiicana lagu leeyay haddaad xoolahooda u daydo maalin haddaad u baahatana dawoodu eed waxa kugu dhacay alaaya kuqaada waa kan maalin walba wuxuu weydiina u leeyay ma garan hal maali haddaad u baahato haddii eed uu kuu diyaarina maalin kaleed wax weydiina haddaad u dayda wixii soo maahan war waa qof fiican u ley waa kasoo la bogay sidaas le weeya ka soco ma garatay ahe xasan albisri baa waxaa la sheegay nin ninba niman baa la weydiiyey reer basraa waxaa la yidhi reer shama waxaa la yidhi diinta xaggeeda yaa idin boqora in kaa taageersantiin saa layihi xasanulbisri xasanulbisriya waxaa la yidhi iyo dadka maxaad madax ugu noqoto dadka waa iska kaa taageersan yihin dawladna ma tihido barasaab gobol iyo wasiir iyo midna wax madax ma tihid dad waa ku taageersan yihin maxay ku taageersan yihin maxay kugu taageer waxoodaan u daayo yir magarata waxooda haddaan u daayo iska khayr rabaan yir haddaan dhihi laha war xoolaha wax iga siiya malaaya qabahaas inkaaru qabahay dhihi laha cayay ugu daldal lahay waa sidaas weeye jaa rajulu nin baa ila nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga u yimid faqaala markaasaa ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo dullani itus calaa camalin camal itus camalkaasoo idaa camiltuhu haddaan sameeyo axabani allahu ilaahay igu jeclaanayo axabani annaasu dadkuna ay igu jeclaanayaan sidaas le weeye ma garatay waxa weeye ninkan horta sacad la yidhaahdaa isagu saxaabi garatoo nebigu wax ka wariya saacidna waa saxaabi kale oo maalintii ghaswatu bedrin dagaalkeedii kama qeyb gelinin laakiin raggii usoo diyaargaroobay inay safarkaas agalaanu ka mid ahayo sikadaha deg deg degan tajira ugu timid u dhintay intuusa madiine kasoo bixin waa adooga saacida marka saxaabi saxaabad alewad oo waxa wey sana sanadii labaad taarikhda islaamka sanadii labaad u dhintay waa sida sanadii afraadna waa la sheeg mana sanadii saddexaad beder in hadday sanadii saddexaadeed iyo hadday sanadii labaadeed ghaswatu bedrin xilligeedii u dhintay laakiin raggii dagaal galay inta usoo diyaargaroy buu ka hor ka dhintay waaye marka radiallahu canhuma in la yihahdo weeye waxaa ninkaas laga wariyey qaala inuu yihi jaa rajulu nin baa wuxuu yimid ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam faqala rajulkaas wuxuu yihi ya rasuul allahi dulani itus calaa camalin itus idaa camiltu haddaan sameeyo axabani allahu ilahay igu jeclaanayo axabani annaas dadkuna igu jeclaanayaan faqala nabigu wuxuu yihi izad fi dunya addunya nac zuhdigu cayrnimo ma ahe ogow cayr noqon ma ahan hamoodin qofkii xoola haystaahi inuusan zaahid noqon karin qofkii cayrihi inuu zaahid iska noqon karo ma ahan zuhdigu cayrnimo ma ahan ee waa boqdu dunya adduunyada inaad necab tahay ama hayso ama haysan ayadoo iska ka agdhooban xoolihii ku agdhooban yihiin iyo ayagoo kaa maqan labadoodiiba rabitaankood ka daydan le waay adduunyadu waa laxawga inaad iska daydo zuhdigu waa adduunya laxawgeed iska daa ee cayrnimo ma ahan darabta iska xamaalo adduunyadaas ka shaqayso ha rabin laxawga ka daa zuhdi waa unkaasa ee cayr noqon maahan mee cayr la fadhi maaha waa sidaas weeye haddaad hesho inaadan ku farxayn baad rabtaa aada lagaa rabaa haddii aad dhacbaato had haddii aad weydo inaadan murgayn oo tolbeelaya maxaan xoolo u waayay aadan rabay aadan lahayn kasabkaagii tabacaaga iska wado laxawga iska daa ilaahay keliya rab adduunyaha rabin waa sida ee xoolaha kasban ma aha izhad fi dunya waxaa la yidhaha zuhdi waa laba qayboodo zuhdun fi dunya iyo zuhdun cani dunya waxaa fiican zuhdun fi dunya qof waa za- zaahidun cani dunya adduunyada dhanta ka dhexba duurkaa iska gala omaskaas iska joogaho naag ma rabo oo caruur ma rabo oo xoolo ma rabo oo arig iyo duurka uga cidla joogtuba kamid yahay magara duurgalku iska noqd kaas waxaa ka fiican kii ilmihii dhex jooga oo xaaskii dhex jooga oo xoolihii geeli arigii dhex jooga laxawna aysan ku hayn kaasaa ka qaaliya wa ilaa moogtaa rabitaan joogitaankooda rabitaan uu keenaya laakin ka dhexbixiddu waa wa rabitaanka waa ka go-aysa haddaad ka dhex baxdo kanaa fiican ki isagoo ku ku ku mashquulsan oo dhex joogo ilmihii cambuulo u raadinayo xoolihii geeliisa ilaashanaya beertiisa tabcanaya kaysaan laxu ku hayn oo ilmuhu hadday dhintaan aan jazac iyo argagax qabin oo geelu hadduu luma aan jazac iyo argagax qabin oo balaaya waxba aysan dhib ku hayn iskana tabcanaya kaasaa fiican zuhdu fi dunya fiican izhad fi nabigu ma dhihin izhad cani dunya ma dhihin og ka tag adduunyada ka dhex bax ma dhihin nacu yidhahdo dhex jooga yuxibuka allah markaa alla ku jeclaanaya wazhad waxaad nacdaa fima cinda annaas dadka waxa ay haystaanna nac u daayo waxooda ha ka rabin yuxibuka ra- yuxibuka annaas dadku waa ku jeclaanayaan marka labadaas camal wey labada camal oo qaaliga ah oo oo labadu ay maxabat allaahi iyo maxabat nnaas ay kusoo xasilayaan muxuu fadaa'il iyo khayr iyo meesha barwaaqo ku sheegaya yaxya bna mucaadin se dhowrkoonin aan ka sheego nimankan qaaliga aho mid walba zuhdiga siduu u cabiray yaxya bna mucaad araasiyi min kibaari saadaati suufiya uu kamid yahay wuxuu yidhi sideed haddaad maqasho zuhdiyaa laguu sheegaya tarku dunya shadiidun adduunyada in laga tagay wax adag waay wa tarkuljannati ashaddu minhu jannadaad ka tagtaa ka dara inaad janno ka tagto haddaad addunya kumashu- ku mashruusho oo ay qalbiga iyo qaalabkaba kaa qas- kaa qabsato jannaa kala tagteen ogow laxawgeedu adduunya haddaad aadday qalbiga ka buuxida laxawgii jannaa kaa baxaya adduunye ka tegideedu waa daran yahay laakin janno ka tegideeda ka daran ee jannadii ku dhaafin adduunyada uga tag wamah waina mahra ja- mahra aljanati tarku dunya waay jannadii naagaa lagu qadari naagtaas maharkeedu waa in adduunyo ka tagto haddii aka arki maydi hadda naagta naagdan maharkeedi siin xagad ku arkaysa rag kale salafu saalix waxay yidhahdeen low kaanat iddunya lu-lu'atan hadday adduunyadu jawhar hadday noqon lahayd oo tafnaa kaa baaba-ayda lu-lu kaa ba- kaa dhammaanaya hadday tahay walaakhiratu khirqatun mara yaroo dulufahoo tabqaa iska joogayda hadday tahay addu- aakhiradu hadday mara dulufahoo aan dhammaanayn tahay aakhiradii adduunyaduna tay jawhar dhammaanayda lakaana wuxuu ahaan laha yenbagii lilcaaqili an yu'thira maa yabqa calaa maa yafna lu-lu-aas dhammaanaya inta iska daayo maradaasaan dhammaanayn inuu ka doortaa ka fiican wal- fa kayfa walamru bilcaks adduunyadu lu-lu ma ahan ee waa khirqa wax duugoobay weeye ka khari kaana dhammaanaysa weye aakhiradiina waa j- lo- jawhar aan dhammaanayn wey orbaashada la aadfo waxaad cajaa'ib ley nimanku ku sheegayaan barwaqaha meesha ay kusii sheegayaane zuhdiga kelimaadkooda nimanka lama dhambay kare dhowr kelima inta kale inta ka boodo wuxuu yidhi ahlucilmiga waxay yidhaahdeen sideeda adduunyadan laleeyahay ha laga tago adduunyadii intan yaraan ka raba dakara alculamaau annahu yaxrumu alfarxu bidunya liajli almubaahati waltafakhuri walkibari walkibri adduunye in lagu farxo aada ku faan faan darteed iyo isla weynan darteed in lagu farxo waa xaaraam wayaxrumu alxasan xusnu calaa fawaatiha adduunyadii haddaad weyday inaad ka tirayootana waa xaaraam in addaa ila alictiraadi cala allahi hadday ka tegi murugtu hadday keenaydo inaad ilaahay bushido maxaa ilaahay xoolahayga iga qaada inaad tiraahdo hadday keenaydaba waa xaaraamka murgidu iyo walwaquucu fii ciddad caadin qof inaad sharaftiisa gaarto tira balaayo qabiya hebel ha igu sababahay xoolahayga saas noqdaan adduunyada ka murgideedu hadduu dhibkaan keenaayo waa xaaraam helitaankeeda ku farxin lagu farxaana waa oo kibir dartii isla weyna loogu farxaana waaba xaaraam idan isku dubayra xadiidkaas marka inta u kaadisiye midaan yarta iyadana ku gaabso wuxuu yidhi waxaan wuxuu yidhi iyadana uu ku sheegaya adduunyadii aan midaan ka rabaa waclam gadaal dambe wa ana maxabat addunya almadmuuma hiya almay hiya almaylu maxabat addunya almadmuuma adduunyo jacaylkeeda la- ay- la eedeeyey waxay tahay hiya almaylu ilaa shahawaatiha almuxarama walmakruha adduunyada macmacaanyaalkeeda oo xaaraamta iyo karahada oo la aado weeye maxabada la la diiday wain kaanat haba noqoto hiya maxbub wain kaanat maxbuubata lilinsaani bitabcihi shahawaadkaas oo muxaramada iyo midda makruuhadahi qofka dabci ahaan wuxuu iska raba leewaa tasiru waxay noq haba noqoto mid maxbuuba qofka dabcigiisa tasiru cinda wa- man waafaqahu llahu tacaala dadka ilaahay waafajiyo oo daacada karsiiyo oo wabasara biafaatiha kaljiyafe kaljiifati bakti oo kale ahaanaysaa ama cinda gayrihi fahiya musakrafatu musayana waxaan ka rabaa inta kale ka gaabso adduunya rabitaankeeda waa waa eedaysan yahay lagu yiri waa inaad shahawaadkeeda aad iyada kumaaa iyada rabitaankeeda macmacaansigeeda iyo daraynteedaas iyo wixeeda xaaraamta inaad rabtaa eed ah ama almaylu ilaa mubaaxaatiha gadaal usiiboodo inaad aado adduunyada waxeeda banaan inaad inaad uleexato mubaaxaadkeeda inaad u ilato iyo wataxsiiliha inaad soo xasilido oo tidhaahdo wax kasbo dukaankaaga baqaayadaada beertaada tabco ood mubaaxaad soo kasbato lificl alkhayri inaad wax wanaagsan ilahay aad ku caabudid aada ilaahay ku caabudid haddaa usoo kasbato falaysa madmuuman ma haydaartaysna haddii adduunyo la ceebeeyo oo laga balaayo lagu tilmaamo ma allaa ka fariiso ha kasban ma ahan war shahawaadka xunxunay waxaa qabaa-idka iyo meelo xun in loo raadiyaa xun ma ahee inaad meel fiican xalaala kasoo raadsato inaad ilaahay ku caabuddo darteedna usoo kasbataa ma xuma maxaa yeelay nebi moxameda wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam nicma almaalu saalixu maal wanaagsan baa qaali ah oo fiican oo lirajuli saalix garanaysa hadda xadiidka nabigu salawaat ullahi wasalaamu alayh habeen habeenaba kamid ah madiine markii la tego bilowgii iyuu gaajo la jiifi waaya nebigu qofku haddii gaajadu ka badato dhinaciisa dhulka qaba maayo ogow markii uu seexan waayo nebigu yii iska soco iska wadan waa iska wareeg habeenka dhinac hadduu dhulka qaba diiday markaasaa abubakar usoo dhacay abubakara nabiga su-aal kula soo booday nebi allow maxaa xilligaan ku dheel maayo yidhi abubakar isa isagana ilaa gaaju la seexan waayo wax adiga ku dheel maayo dheel maayo yii waa labadoodii israacay wa iska socdaan meel gaaro ma socdaan cumar ibn khadaab haddana kasoo horbaxay arab waa sidaa xilligaan maxaa idin dheelmaayo wax la adiga ku dheelma cumar oona dheelmaayo saddexdooda nin walba gaaju la seexan waayo cajaa'ib laba adduunya baqiimo daradeeda fiiri ilahay akhyaartiisa kuwii ufiicnaa waayo marka markii saddexdoodii ay kulmeen wuxuu yidhi nabigu nakaan anaa xaawi og meel martiqaadka dhow ka diyaarsan yahay waana xilli la jiifo wax soo jeeda laba arko abilhaytham ibn tayhani ninka la yidhaahdo ee reer ansaareeda nabigu gurigiisii tegi markaasuu wuxuu yidhi aw abulhaytham nabi allow biyo macaanu noo raadiyay habeenimo guuray madiine biyaheedu biyo qaraaray ahayd ceelal yaraa biy ceel dhifahal biyaheeda lacabi kari marka ceel macaan biya nooga raadiy gogolay usoo tuurto nabi allo waa imaanaya gogoshaa ku fariista wuxuu nabigu doonaya gabadhu ma oga mase abulhaythamkiiya isla markiiba deg deg yimid isagoo biyo sida farxaduu la dhacay alla ilahw nasiib badniya caaw ilaahay martida u ii keen adduunka wax jooga caaw ee marti fiican ilahay ifka ma keenin u yidhi wax nabi maxamed ka fiican ma ol jiray cid iga marti fiican ilahay ardada korkeeda caawa ma keenin aliru marka timbeer timir hulaayo ku orday markaasu wuxuu kasoo gooyey rucub isku dheganu soo gooyey miro bislaaday iyo miraan bislaan oo isku daran waayo miro bislaaday iyo kuwa ceerina geedka iskula yaalla wixii o dhan isku soo gooyey midda aan bislaan cido cunumay waa la firdhinaya wuxuu ka gaari waayey inta bislaatay inuu soo googooyo nabigu usoo degdegaya iska sii fiirfiiriya uu yidhi markaasuu midi la boodi nabigu markaasuu ka daba dhawaaqay wuxuu yidhi ari badan ma leh dhowr riyooda uxaraysan war midda ilmaha loo lisay walba habirayni wuxuu ka baqay midii usoo horumartay intii tii irmaaneed noqoto inuu qaraf ku siiyo midda ilmaha loo liso iska ilaaliyo riyuu soo daf soo yiriyo qarafuu ku siiyo islaantuna waa islaan cajaa'ib la farshaxane inta si deg dega u gaarsiisay maqaarka intaysan ka bixin neefkiiyo maqaarkiisa iswatay inta kale dilaacido beerkii soo goyday oo lug kaws maqaar dan kama rabtay lug soo goyday isku googoyday dabka saartay intay dhowr xabood miro saatan sii dhahayeen oo beerkii hilib isku bisil u keeno war bal cajaa'ib kaanday ridiyo sidoo kale inta googoyday dab weyn inta shiday hama ku siiday maraqii hilibkiio bisilaa loo keenay marka intii weli ku faanfaantinayeen bal cajaa'ibkaan fiiri geed areebaa ma geed doqon oo maantana meesha la fadhinayda maaha waa islaan cajaa'ib le waa macnaha wa hilibkii horo shiilnaa waxay keentay intay mirihii ay dhadhaminayeen lama cuni karo m waa sonkor qasan ile markay bislaato miidaa ka buuxda dhowr mir ka badan lagama cuni karo timirta waxaa la cuni karaa markaan miidu ka baxday ogow hilib haysta hilib tahay keliya la cuni karaa markaan miidu ku jirto sonkor lama cuni karo waa mid malab qasan camal waa misna waxay keentay kii kale ka daba keentay oo maraqa lahaa ka daba keentay intay kii hore kii kale intaysa dhamayn ma garata markaasaa nabigu warkaas yidhi oo nicma almaalu saalixu fi yad juli saalix xikmada soomaaliga waxaa kamid ahayd fula iyo qalblaa wax isuma kaa dhaamaan masuug iyo nimaan bixinin wax isuma kaa dhaamaan nin masuuga iyo nimaan waxba ku siinaynin nin masuugi wax kusii maayo inkaaru qaba mogtahay nimaan hayno masuug iyo nimaan hay nimaan waxayn wax isuma kaa dhaamaan midka waxaan kusii maaye ogow ninkaan fiiri haddii uusan xoolihiisu xalaalahay nebi maxamed sama martiye uma imaadeen ha yeeshee haddii uusan isagu nin fiican ahayn ogu nabiga sidaa uma sooreen wuxuu yidhi maal xalaal nin fiican lasiiye qaalisanah nicma almaalu saalixu oo lirajuli saalixi nin wanaagsan usugnaaday wa sidaas yasilu bihi raximan wayasnacu bihi macruufan saasaa dad macruufka sameyna qaraabadana ku xiriijina xirinaya marka maalka xalaasha aho meel fiican laga keenay meel fiican lagu bixinayo oo ilaahay lagu caabudayo kaasma xumee kasba waa lagu rabaa midka xun meel xaaraama kasoo kasab iyo meel xun hadhowtay la adwey midda la diiday adduunya la diiday kaas le horta marka hore saa u garo markii saas u aada u garato adduunyada midda la diidan yahay inay taa tahay midda la rabaahina taa tahay adduunya o xoolo xoolo lama wada diidana xoolowna lama wada rabe baasha adduunyada zuhdigeedii masashaas cajaa'ib ka hoo dhirkiina ka badatay aan ku khatimo ninkii la dhihi jiray nebi muuse waxaa la sheegay ah xilli xilliyaalkiisa kamid a waa iska safraya yidhi nebi muuse maa safraya markuu yidhi xabo xabadood muufahu qaatay markaasaa yahuud wuxuu yidhi ana ana waa ku raacay laba xabo muufahu soo qaatay markaasu maku daranayda raashinka waa kugu daranayaa huy haye laba xabaa adu meeqa haysta hal ana la arya magacay bi waxaan isaga sheegay hal hadduu haysto agow mid iyo mid haddii laisku daro midaada yahuudkiyaa dhahaya ogow xabadaada bilaashuu ku cunaayaa haday had iskuma darana xagga markii la tegay xilligii lacula la aadiyo wuxuu uloo keen raashinkii laba muufu ninkii yahuudkaa nabi muuse uu udhiibay dhe nabi ciise wuxuu xabadkii muufadaha udhiibay ninkii yahuudkaa inoogu dar hadhowtadii laba soo bixiye markaasu wuxuu yidhi war aawkii saddexaad war ma ilaa indha saacaadaad qabtaa huy war maya maga tag hal halaa watay halkaagii halkaygii weeyaan mid saddexaad ma jirin u yidhi waa ina daraan tarta warniya waa jire waa side wallaahi inaana mid saddexaad wadin labada keliya hal hal keliyaa wateen mid labaad inaan wadan waa israaceen oo nin dhalay u tageen markaasuu ilaahay inta u baryay nabi ciise qarahna kama raba indhihiisi alla usoo celiyey yahuudkii waa yaab wuxuu yidhi nabi ciise ilaahay ninkaas indha indhaha la-a indhihii isoo celiyaan kugu dhaariyey xabadii saddexaad saa u gashay wallaahi inaanan xabad saddexaad hayn mid labaad inaan hayn waa la tegi nin cuuryaanoo meel fadhiyu nabi ciise u tegi ilaahay u baryay markaasuu fayoobaada laguhiisi u raysteen yahuudkii wuu yaaba ree mar kale ilaahay ninkaas fayoobadiisa usoo celiyaan kugu dhaariyey midkii kale xagaadgeedu markaasu wallaahi inaanan xabad kala hayn middaas keliyaan hay waa la tegi biyo bal webiyay u tageen yahuudkii inta nabi ciise gacanta qabtay israaceen biyihii korkooda isaga lugayna sida biriga ugu socdeen ugu lugeeyeen markay ka gudbeen wuxuu yidhi biyaha korkooda ilaahay kugu lugaysiiyey adoon dabaal u baahan ilaahaasaan kugu dhaariya kii kale saad u gashay markaasi wallaahi inaanan mid kale haynin inta kaliya ahayd inkaari kugu dhacday addunya jecla xabadii muufada hay ku dhegan ya weli haystaa hadi oo yaan ciise kugula cunayn isleeyahy addunya addunya addunya rabitaankeeda xuma mar kaleetay markii isna waxay u tageen ugaar meel daaqayday nabi ciise yahuudka u tagay markaasuu nabi ciise ugaarta mid kamid u yeer kaala yidhi waa u timid waa bireeyey waa karsadeen waa cuneen markii ka dhg ka dhageen wuxuu yidhi ilaahu nooleesa iska noolaata iska kacab ilaahay baashaan ka dhegn hadda ka dheg nooleeyaan kugu dhaariyey xabadii xagaadgeedi markaasu wallahi inaan mid kale hayn mid kale inaan soo qaadanba magaalay tageen magaaladii hadday tageen nabi ciise meel koruu iska seexday yahuudkiina meel hoosuu seexday markii magaaladii la baryey mar kastaba nabi ciise dad waxaan uu meeshaan nolosha ugu sabab noqonaya ushaan u taabsiinaya ulu haystuu taabsiinaya markaasaa shaygu fiicnaanaya alla ila wuxuu yidhi xeefada inta nabi ciise hurdaayo usha ka xad aad xeefadiisii ku samaysatid dadkii inta ka dhex dhawaaqi wixii jireen iyo wax walba halagi keen aniga wax walba raysinaaye ninkii meesha kamadaxdaay ninkaana naga jireen bal hada marka ushii u taabsiistay hilif naftiyaa ka tiri alaayaa ku dhacday ninkii markuu dhintay waxay yidhahdeen haddaba ninka nagana dhaafsiyama inkaar alle kugu rid haba noo jiranaadee mar haddaa noolaynaya ukaadi yidhi ushii uu taabsiyeysa waaba ka cidiidaa sheegin waa ku dhiftaa sheegin alla xeeda yidhaa isaga la toogto inkaar uu qabaa qayl nabi ciisa lagu qayla dhaamiyo waa la war war war nin saaxiibkaagi waa la dilaya hali waa soo orday war hega dilinin oo anaa ilaahay idiin baryaa waa idiin noolaanaya ninkii ilaahay u baryo waa noolaaday marka baryaa inkaaraad qabtaa niya waxaad yeeshiduu yidhi hata tuugna waa noqoto usheedi waa xadday ilaahay hadda ninkaa lagu xiraayay ilaahay nooleeyaan kugu dhaariyey mirti ka xabadii mufada xaggaadgediyo markaas wallahi inaan hay mid kale tahmood inaan hay weli cinaadkiisii ku dhegan yahay waa haya xabadda laxawga masuugnimadeeda masuugnima hayde ogo baahi ma haydo wuxuu is yidhi xabadkaagan hadii haddii labada lagu daro xabadiisa iyo dala isku daro mid dheeraadu bilaash ku cunaya xabadkaagu bilaash kugula cunaya mana oga xabaddaa nabi ciise inay bilyanyaal muufaha ka ka bara ka badantao dhamaanba mee keligooda iyadaa xabadaana kufilan labadoodaba iyo dadka dhanba waa laga tego magaalo kale la tego omar omasoo gorof oo ilahay dadkiisi meel u dhiga ba laga ka dhamaatay saddex bulkeeti oo dahab ay arkeen markaasuu wuxuu yidhi markaana hawshii gabagaba joogtaa waryaa yahuud waan qaybsanaynaa huu yidhi saddexdaa bulkeeti oo dahabkaa muufada qadarkeedii aan ku qaybsanaa u yidhi xabad anaa leh xabadna adaa leh midda saddexaadna qofkii xabadii kala qaataa iskale hu yidhi war waa aniga u yidhi ninka xabadda kala qaata ilaa muufada inuu qaat wuxuu dhaa xabaddan bulkeetiga siduu ku qaadan lahay anaa qaatay yidhi mar ad salaad ku mashquulsaneedaan meel meel xagga ku tuurtay baashii niyo halaysi yidhi waayaha yidhi waa caddaatay hawshii soo ma ahan qaaduu yidhi waa markaasuu kan qaad naagaysa qaadima maayo kan dildil ha sheegin hal xabana waa qaadi waa laba isku rabay maash dhagaxi waa la qaadi waa dahabkaa naga keeni wey nama rabe adna qaadi weydiyay naga keen hadday dhaqaajiyeen cabaar hadday iska socdeen sad meeshii waxay saddexdii bulkeeti saddex nin oo socotaa timid alla dahabkaan meesha yaalla day inkaara ka imaan meesha kasoo socota markaasaa mid mid waxaa la odhaa raashin noo doon oo raashin noo soo kari kii keligiisu go-aan gaaray wuxuu yidhi alla raashinkaan sun inta ka buuxid nimanku ha baktiyan keligaa dahabka qaadatiida labadiina keligooda go-aan gaareen waxay yidhahdeen ninkaas markuu noo hilif inta kaga siino raashinka inta cunno aan raashin aan qaadano saddexda bulkeetiga annagu aan qaadano markuu yimidba seefaa lagula boodo kaw a kii looga siiyey ha alla kaas xabadiisii waa noo cimataale oo noo baqat aan cunno raashinka aan qaadane mase iyagiina hilif iyagiina baktiyan sun raashinkaan samaysan eber kulligood yaa qaadanaya nabi ciise iyo ninkii yahuudka ahaya wareegaya aamisna iska socdaa u yimaadeen saddexdii nin iyo saddexdii bulkeetiyo dahabkaada is agyaala markaasuu wuxuu yihi nab nabi ciise wuxuu yahuudow inkaan alle kugu riday addunya saasa dadkeeda ku samaynayda nimankaa ninka iyagaa dilay asna iyagaa nimanka dilay waa isdileen ogow asna nimankuu dilay iyagoona ninka iyagaa dileen adduunya saasay dadkeeda ku samayda halaagaasi u keen qofkii adduunyo jeclada saasay u halaajida warey niyo inkaanad qabtaha iska dah yeeli maayo ogow nabi ciise ilaahay inta beriyo nimankii alla nooleeyey markay noolaadeen nimankaas waa toobad keena saddexdooda niman fiicanay noqdeen yahuudkii asagu toobad keeni maayaade nabi ciise aniga saddexdaa laysuu kay daru yidhi qaaduu yidhi saddexdaa lagu siiyey adduuniya akhira dheef kale kuma lihid saddexdoodaad ku leedahay saddexdoodii hadduu aadmaagay dhex istaag saddexdii markuu dhex istaagana dhulka saddexdii isagoo dhulka isla galeen nabadgeliy adduunye markay xumaanteeda dadkayda say u halaajida fiir haddaan waqaa'ica dhacay iyo axaadiid kalena loo sheeginna annagu taan soo arna nagu filan dadku maxay sulaynayaan waa adduunya jacayl koox koox kooxiba kooxay ka fallaagowda kooxiba kooxay ka fallaagowda kooxiba kooxay maxaa laysulayna kooxiba kooxa kale uga fallaagoobaydaa waa adduunyo rabideeda fiiri aakhiriya janno lama socdo waxtiraaduunyawahalaathuun xadiidka laba iyo soddonaad marwiyun can abi saciidin saxaabiga abi saciid leraa baa laga wariyey sacd bni malik bni sinaan ahaa alkhudriyi reer bani khudri ninkaa loo nisbeeyey baa laga wariyey radia allahu tacaala canhu waxaana saxaabiga laga wariyey ana rasuul allahi sala allahu alayh ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahi qaala inuu yihi laa darara in laysdhibaahi ma banaana walaa diraara in dhib layskaga abaalmariyaana ma habana macnihiisa oo uusan dhaafayn inta ugu fiican waa un sidaas wax badan lagu fasirayaa laa darara in laysdhibaahi maba banaana qof in la dhibo la ogol yahay ma jirto walaa diraara dhib in layskaga abaalmariyaana maba ma habana oo qofkii hadduu wax dhibo in laga aarsado waxaa ka fiican in layska daayo islaamka unbaa sidaa sharaftiisu tahay sharaftiisa waxay tahay in macnaha waxa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi qofkii dulqaata sharaf iyo wanaagu u sheego walaman sabra wakafara ina dalika lamin casmi lumuur wuxuu yidhi oo kale ilaahay walkaadimiina algayda walcaafiina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin wain tacfuu watasfaxuu faina allaha gafuuru raxiim qofkii eed gala in aan laga aarsana layska dhaafo ah ilaahay wax badan oo khayra u sheega marka in dhibka qof hadduu dhib geysto in dhibkii laga abaal mariyo waxaa ka fiican ma habane in layska daayo isaga unbaa marka isaga dhibka ku koobnaanaya yaa lala wadaagsan dhaqanka marka ay ahayd macnaha muxadisiintu waxa weeye ninka haddii uu saxaabi dhalay isagu saxaabi yahay abina saxaabi dhalay raawiga xadiidka laga wariya haddii uu saxaabi yahay saxaabina l uu sii dhalay radia allahu canhuma mana uu marine sidaasaa ku habaneed inuu canhumaa yidhaah nusqooyinka gobolkeedna saasayba aheeduu leeyahay fii nushatin saxiixatin canhuma maxaa yeelay ninkan isaga aabihi waa saxaabi malik ibni sinaan saxaabi le weeye oo waxa weeye min shuhadaa'i uxudin uu ka mid yahay raggii uxud waa qaswata uxudin raggii ku shahiidoobay buu ku jiray ninkan sacd aabihiis oo maaliga sidaas le weeye weliba waxaa la sheegaa maalik malik ibni sanaan waxa weeye gaaladu ma diline saxaabadiyaa dileen oo waxaad garanaysaa hadda qaswatu uxudin waa laysku qasmay ilaahay siduu qur-aanka ku faahfaahiyey oo kale itusciduuna walaa talwuuna calaa axadi waarasuulu yadcuukum fii ukhraakum fa ahaabakum gaman bigamin likay laa taxzanuu calaa maa faatikum dhibkii meeshaa dhacay waa la miyir baa marka markii nebigu dhawaaqay oo yidhi ilaya cibaadallaahi man karafa lahu ljanna addoomihii allow soo noqda ninkii soo rogaan celiya jannu leeyahay nebiga dhawaqiisa hadday maqleen naba meeshuu joogo ka soo jeestay markaasaa niba ninka ka ku xigo isaga u mar u is yidhi waa ku cayrsanayaa wuxuu is yidhi kan ka kugu dhow oo ku daba jooga asxaabtii iyo gaaladii waa laiska daba yaacaya waa laisdhex galay maaha laba saf oo isdaba joogta maaha waa laisku dhex qasan ninba ninka kuxigu yidhi waa gaalkii iyo kolley kii ku cayrinaya waran ka horgey iyo seefta marka ninkan malik ibni sinaan dhowr saxaabaha isu qabatay markaasaa waran lagu daldalay warka daaya warka daaya dhegeysa waa lagu saas hilf looga siiyey min shuhadaai uxud inuu ku jiraa marka radia allahu canhuma ay ahayd inuu yidhaha saas ku habar saa weeye ka socon ninkaas waxaa laga wariyey rasuulku inuu yidhi sala allahu alayhi wasalama darara in dhiblaysdhibaahi ma banaana walaa diraara dhibin laysaga abaalmariyaana ma habana wax wanaagsan maahan ee waxaa ka fiican horta isagu dhimaba banaane laakiin in laiska daayaa ka wanaagsan qofkii wax dhiba inaan laga aarsanin ee faraha laga qaado sidaasa fiican waxa badan uu ku fasiray oo macnaha tan horeeta iyadu waa dhibkeeda inta u daayo tan dambe wuxuu yidhi in dhib laysaga abaalmariyama habana macnaheeda inta u daayo oo ku fiican tahay waxaa kaleeto lagu fasiraa laa darara qofku wax bannaan ma ahan wuxuu keyrkii ku dhibaayo inuu sameeyo ama wuxuu naftiisa ku dhibaayo inuu sameeyo ama waxaa kaloo la yidhaha qofku inuu wuxuu keyrkii ku dhibaayo isagu ku dheefsado ma banaana inuu qofku dheef ka raadiyo isagu dan ka raadiyo yidhaah waan ku intifaaci wax dad kale uu ku dhibaayo ma banaana markaas walaa diraara markaas teedii hore iska joogida dhibka in looga abaalmariyaana ma ma habana dabagedina waa laga dhigayoo la yidhaha laa darara in la dhib dhib layskaga abaalmariyo qofku marka hore wuxuu yidhi maa yaduru bihi linsaanu gayrahu qofku wuxuu keyrkii ku ku dhibaayaa waa darar wayantaficu huwa bihi asna uu ku intifaacayo cagsina waa midda kaleeto oo qolana asaga waxay ka dhigeen diraarkii ka dhigeen qofku wuxuu inu isagu keyrkii ku dhibaayo inuu dheef ka raadiyaahi ma la ogola walaa diraarana markaa maxay noqonaysaa an yadurahu min gayri an yantafic qof kale inuu shayga ku dhibo isagoon asna dheef ka helayn ha dheef isagu ka heli mayo laakiin qofku isaga dhibaya iyo iyadoo la dabagediyo laa darara wuxuusan qofku dheef isagu ka raadinayn inuu qofku ku dhibaayo ma habana ma ma banaana walaa diraara inuu qofku dheef ka raadiyo wuxuu qof kale ku dhibayana ma habana macnihii ugu horreeyaa u fiicano laa darara in laysdhibaa ma banaana walaa diraara in dhib laysaga abaalmariyana ma habana wax wanaagsan ma ahan saas le weeyo fa fawaa'id badan ay leedahay cafuga qofka eed kaa gala inaad faraha ka qaado oo aada dhibkiisa qofka dhibkaasi uu kuu geystay aada iska daydo asagay dhib ugu filan tahay ahlucilmigii waxay sheegeen dararkii markii dulmi laga dhigay anwaac badan ay sheegeen oo iska leeyahay oo in laga fogaada ay waajib tahay waxaa dulmiga ka mid a canshuurta inaadan qofna canshuur ka qaadin maal agoomeed inaadan cunin xaq lagugu leeyahay dhiibistiisii adoo dhiibi kara inaadan qofka warwareejin oo aadan dhihin berri berri aada dhihin waxaa dulmiga ka mid a haweenta in la dhibo oo maharkeedii lagu dhibo oo macnaa baabixi doonaa la yidhaha sadaaqeedii biilkii in lagu dhibo aratirkii in loo lagu dhibo iyadoo la heli karayo inaan qofkii aad shaqada u diratay markuu shaqadii kuu qabtay sidaad kula ballanta u qabtay inaan kiradiisii la siin muslimiinta in la dhibo oo waxooda in laga dhaco in la dilo in la caayo waxaasoo dhan waa darar laa darara waxaasoo dhan waa dararo ma banaana haddii qofku geystana in laga abaalmariyo ma haban laysaga daayo haban sidaas le weeye markaa waxaa la sheegay oo soo aroortay mujaahid taabicigaasi wuxuu yidhi waa nin weyne mufasira mujaahide wuxuu sheegay jahanamo xeeb bay iska leedahay meel qarkeeda ahay leedahay oo qarkaasi qarka badda oo kale uu la mid yahay waxaana meeshaa ku nool oo jooga bahlo yaryar ee xasharaad oo yaa joogo iyo abeesooyin waxayna la mid yihiin abeesooyinkii xasharaadkaasi geela waaweyn oo qoorarka ahay la mid yihiin haraanyaal baa jooga oo baqalyaalka la-eg qofka dadka ahlunaarka ahay markay rafaadaan oo yidhaahdaan ilaahuw dhibaatoonay wax yar naga fudude xeebtaa la geeyaa balaayadiyaa cunayda haraanyaalkii la ekaa hangarallayaalka iyo abeesooyinkii geela waaweyn la ekaabaa markaas laleeya waa idinkaasaa ka shaqaysta markaasay wid walbaahiba meeshuu ka soo abbaara ka cuni waxay ka abbaarayaan indhaha iyo faruuryaha markaasay indhihiiyo faruuryaha inta dhammeeyaanay jidhka kale usii gudbayaan eber lafa qalalan bay qofkii ka dhigayaan qofkii markaasuu leey dadka alnaarka ay leeyihiin allow rafaadnaye walba naartii ana loo qaadiyo annaara annaara xagga hana loo celiyo haddii naartii la geliyana kulaylkii iyo dhibkii ay qabeen waxaa loogu darayaa cadho unbaa taabanayso isnadaamisaa ku dhici markaasay jirkooda xoqayaan ilaa ay lafaha ka gaaraan lafta intay ka gaaraan harag iyo seeda inta dhammeeyan hilib dhammeeyan lafaha gaarayaan midkood dadkaa naarta gelayo sidaa loo gelayana maqaarkiisa hilibka kale iska daaya maqaarkiisu afartan dhudhunuu la jurmi egyahay afartan dhudhun maqaar jurmigiisu la egyahay hilibkii ka xageeyay intuu la egyahay intaas ciddida inta dhaafsiiyaanay waxay gaarsiinayaan lafta si ay uxoqayaan cadhada iyo rafaadka hayda kulaylkii jahanamana waa u dheer markaasaa waxaa la odhanayaa iyagai isu su-aali naarta kuwii joogay kuwa sidaan dhibkan qabaa kuwo kala weydiinayaano hebelow hal tahjidu haadaa yu'diika waxaan dhib ma kula yihiin waxaan aad dhibkaan aada qabto dhib ma kula yihiin wa ayu adan ashaddu min hada ula kan yaa ka daran rafaade saana xoqayaan lafihii tegey markaasaa waxaa loo leeyahay war waa waxaad muslimka aduu ku dhibi jirta dhibkaa muslimka dhibi jirta waa dhibkaan iska wad naartuu kuu sii dhari inta macnaha dadkii gaalo iyo wixii un xumaan lagu abaalmariyo kuwii dadka dhibi jiraa intaan lasii dheer ciqaabkaanay lasii dheeryihiin markaa khalqiga isku addoomaha ilaahay mu'miniinta ha dhibin weeye udaa faraa kaad diigale hoog iyo rafaada ku imaan ku imaan doona saas le weeye marka dararkaasi maha ma banaana cabdillahi cabdillahi ibn mascuudin isaga wuxuu leeyahay maalinta qiyaamo addoon ama addoon nin iyo naag wuxuu raba haadee addoonka qofka ilaahay maalinta qiyaama inta soo taago wuxuu odhanaya khalqiga hortiisa war qofkaani waa hebel hebel ama waa gabadhii hebel heblood la dhihi jiray qofkii xaq ku leeyahay ha u yimaado ha ka qaato xaqiisii markaasay naagtu maalintaa waxay ku farxi low yaa aabbaha xaqaad ku yeelata oo ninkaaga ku yeelata oo caruurtaadii ku yeelata walaalkaa ku yeel xaq ka qaadatidi inay badbaaday rabaysaa iyadii ee laqaan loo haystaa falaa ansaaba baynahum yowmaydin walaa yatasa'aluuna cabdullahi ibn mascuud oo ay markaa fasirayaan maalintaas wax isu qaraaba iyo isugu arxamaya lama arkay qof walba wuxuu isleeyahy dadka intaa taqaanay inaad xaq ku leedahay laqaataha inta wax ka qaadato walba iyaguna kaasi lagaa qaatay ila xaqi waa lagulagu daymaya haddii markaa dadkii xuquuqdii ku lahaa xuquuqdoodii iyo xasanaadkiisu qofka hadday isla ekaadaan waa caaqibu leeyahay tawxiidkaa u baaqi noqonaya haddii wax darre la eg dhuuracase wax la eg oo khayri hadduu u baaqi noqdo tawxiidkii qayb un ka mid hadday uga baaqi noqoto qofkaa jana lakin